بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه وبعد أيها الإخوة والأخوات إخوانكم في منهج أونلاين يسرهم أن يقدموا لكم هذه الدروس العلمية وهي عبارة عن شرح كتاب
رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله والفرق بين التوحيد والشرك بالله
لفضيلة الشيخ الدكتور عثمان معلم محمود معلم محمود معلم محمود والآن نترككم مع الدرس الأول
بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan joognaa magaalada makaad ee mawsimkii xajka sanadkii kun afar boqol iyo soddon iyo saddexdii waxaan jeclaystay inaan walaalaha u soo gudbiyo kitaab la yidhaahdo rafcu alishtibaah can macna alcibaadati waalilaah waalfarqu bayna altawxiidi والشرك بالله kitaabkaas oo mararka qaarkoodna lagu soo gaabiyo alcibaada in la yihahdo manaa risaalat alcibaada ama kitaab alcibaada la yidhaahdo wuxuu ka hadlayaa in la caddeeyo isdhexgalka ama isdheeha ku dhacay macnaha ilaah oo macbuud ah iyo macnaha cibaadada lafteeda maxaa cibaado ah iyo in la kala caddeeyo tawxiidka iyo in cibaadada alle wax kale lala wadaajiyo tawxiid waxa uu yahay in laga hadlo shirki waxa uu yahana laga hadlo risaalada marka magaceeda saasaa la yidhahdaa rafcu alishtibaah can macna alcibaadati waalilaah waalfarqu bayna altawxiidi waalshirki billah waxaana lagu soo gaabiyaa alcibaada cibaadada marka dhinaca uu wadaadku aada xoogga u saarayo waa maxay waa dhinaca ku saabsan tawxiidka iyo shirki ah shirkiga maxaa cibaado guud ahaan macnaheedu uu yahay buu rabaa inuu caddeeyo kadibna cibaadada alle waxay tahay buu rabaa inuu caddeeyo muxuu qofku maalan ku gaaloobaya oo diinta uga baxaya iyo masaaisha noocaas o kale dhinacaasu isagu ka fiirinaya ee maaragtay kaaga sheekayn maayo fadliga ay salaadu ay leedahay fadliga soonku uu leeyahay fadliga zakadu ay leedahay fadliga xajku uu leeyahay fadliga silaturaximku uu leeyahay iyo maaragtay ajarka laga helayo arrimahaas qur-aanka akhriskiisa iyo waxaas faraha badan ee cibaadada la yidhaahdo afraaddeeda iyo qaybaheeda kala duwanee faraha badan ee dadku ay yaqaanaan ay allan ugu dhowaadaan fadaa'ishooda iyo axkaamtooda iyo kaaga sheekayn maayee dhinacii wuxuu ka sheekaynayaa wadaadkaanu tawxiidkii iyo shirkigii maxaa qofku marka uu dad kale u jeediyo ama duulal kale ama sanamyo ha noqdaan ama dad saalixiin ha noqdaan ama malaa'ig ha noqdaan wuu ku mutaysanayaa inuu shirki ku dhacay oo lagu xukumaya inuu shirki ku dhacay goormaasa la leeyahay maalan qofkan alluu cibaadadii maalan u khalisay waxyaaba noocaas oo kale ayuu shiikhu ka sheekaynayaa marka kitaabkaas waa kitaab aada u qiimo badan aanan rajaynayo kulley inuu dhowr bilood kadib soo bixi doono laakiin waxaan jeclaystay walaalaha soomaaliyeed ee warkayga dhagaysanaya inay xoogaa faa'iido sii helaan oo kitaabkii ay wax ka ogaadaan waxa ku jira gudihiisa marka mawduucaadkii uu kitaabku ka hadlayay yaan rabaa inaan u soo gudbiyo si koob kooban oo macnaha aada u gaaban oon isleeyahay kulley waa laga faa'iidsanaya biidni illahi tacaala ee kitaabku aad buu u weyn yahay qof kastaahina kolley ma akhrin karo wadad badan oon carabiga aqoonin baa jira waana laba mujalad meelahaas dadka talabada cilmiga ah ee himada dheer leh yaa dhici karta inay nashaad u helaan inay akhriyaan laakiin dadkii kale maaragtay u baahnaa inay ka faa'iidaystaan waxaan is leeyahay haddii si kookooban kitaabkii wixii ku dhex jiray looga hadlo way ka faa'iidaysanayaan marka shiikhu kitaabka wuxuu ku bilaabay ka hadlid uu ka hadlaayo waxa ku dhaliyay inuu kitaabkan qoro wuxuu leeyahay waxaan aada uga fekeray oo aan aada uga fiirsaday khilaafka ka dhexdhacay ummaddan wakhtiyadii dambe khilaafkaasoo ku saabsan buu leeyahay in dadkii wa wanaagsanaaye dhintay la kaalmaysto abuurahoodana la weyneeyo iyo sidoo kale weynaynta la weynaynayo dad mashaayikha oo maaragtay awliye lagu sheego oo nool waxaan kaloo arkay oo aadaadna ugu fiirsaday buu leeyahay in ummadda qaarkeed waxyaabahaas lagu samaynayo saalixiinta ama la kaalmaysanaayo ama qubuurtooda la weynaynaayo ay leeyihiin waa wax diinka looga baxo oo shirkiba ah waxyaabaha qaarkoodna ay leeyihiin waa bidco qaarna ay leeyihiin waa xaq waxaan arkay buu leeyahay dadka qaar oo xidigaha weynayntooda ku dhacay iyo ruuxaaniyiinta waxa la yidhaha iyo jinniga weynayntiisa oo waxyaabaha qaarkoodna aad ka helayso dadkaasu ay samaynayaan kutubta xidigaha iyo ka sheekaysa sida shamsulmacaarif kitaabka la yidhaahdo oo kale kitaabka magaciisa shamsulmacaarif walataa'if alcawaarif baa la yidhaha nin axmed bin cali bin yuusuf albuni la yidhaahdo oo lix boqol iyo lixdan iyo labadii hijiriyada dhintay yaa qoray laakiin sixir baa ka buuxa shiikhu marka wuxuu leeyahay waxaan ogaaday buu leeyahay in qof muslima oo muslimiintii ka mid ah aanu samaynaynin wax uu og yahay inay shirki tahay sidoo kale waxaan ogaaday buu leeyahay qof muslimu inaanu gaalnimo ku xukminaynin qof uu og yahay inaanu gaal ahayn laakiin waxaa la isku khilaafay buu leeyahay shirkiga xaqiiqadiisa shirkigiiaan marka aada uga fekeray buu leeyahay waxaa ii soo baxday oo ahna wax aaban laysku khilaafsanayn in shirkiga lagu fasiro itikhaadu hayri اllaahi caza wajalla ilaahan min duunih alle waxaan ahayn in macbuud laga dhigto ama waxaa lagu fasiri karaa shirkigii cibaadatu hayr اllah marka lasoo koobo waxaan allah ahayn oo la caabudo taas layskuma khilaafsana markaase dantu waxay ugu qasabtay buu leeyahay inaan marka fiiriyo ilaah maxaa macnihiis u yahay cibaadana macnaheedu maxay tahay marka maadaama la yidhi shirkigu waa in ilaah la samaysto min duuni illaah ama waxaan allah ahayn la caabudo ilaah iyo cibaado in la fasiray u baahdeen xoogaa marka mugdi badanaa dadkii uga jira buu leeyahay arrintaas sababtoo ah ilaah markay fasirayaan macbuud bay yidhahdaan ama macbuud bixaqin bay yidhaahdaan cibaadadii lafteedia marka aada u sii cadayn buu leeyahay marka waxaa ii soo baxday buu leeyahay isdhehgalkaas iyo xoogaa mugdigaas arrinta galay in ay tahay waxaa khilaafka keenay haddana waxaa aada iigu sii caddaatay buu leeyahay in khatartu ayba ka badan tahay oo ka daran tahay sida loo malaynayo sababtoo ah ilaah markaad jaahil ka noqoto oo macnaha ilaah aad garan weyso waxaa meeshaa ka imaanaya kelimatu tawxiid macnaheedana garan weyso sababtoo laa ilaaha ila allah baad leedahay ilaahay marka meeshaa way ku jirtaa haddaad marka ilaahay aadan macnihiisa garanaynin waa mushkilo weyn buu leeyahay kelimatu tawxiidna waxaan garanaynaa inay asaaska islaamka ay tahay shareecooyinkii xaqa ahaa ee horay u jirana asaaskoodii kelimatu tawxiidkaasun bay ahayd laguma kala duwana taas alla wuxuu yidhi wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha illaa ana facbuduun rasuul ma aanan dirin adiga horta ilaa haddii aan dirno waxaan u waxyoonaynay ku xaq lagu caabudaa ma jiro oon aniga ahayn ee i caabuda aniga keligay aayaddii suurat alambiya ku jirta aayadda labaatan shanaad marka kitaabka iyo sunnada iyo ijmaacu iyo macquulku intuba waxay tusinayaan inaanay qofka ku filayn inuu laa ilaha illa iska yidhaahdo isaga oon yani aqoon u lahayn macnaheeda sababto ahlucilmigu markay masaladaas ka hadlaan waxay leeyihiin ku dhawaaqidda lagu dhawaaqayo laa ilaaha ila allaahu in wax laga soo qaado waxna lagu dhiso oo i macna yeelato shuruud bay leedahay shuruudii waxaa ka mid ay yidhaahdaan in qofku uu marka uu laa ilaha illa leeyahay ay ictiraaf cikataa oo qof mushrikuhu hadduu maalan oo aan islaamkaba soo gelin hadduu yidhaahdo maaragtay hebel baa laa ilaaha illaahu yidhi laa ilaha illa afkiisa ka soo baxday keliya ku islaami maa ee qof kastoo caqliga uu ogyahay in ictiraaf meeshii looga baahan yahay sidoo kale qof muslimu hadduu maaragtay kelimad kufri ah uu ka soo guuriyo qof kale oo gaal ah uu yidha war nin gaal aha saas yidhi uu hadalkiin uu hadal gaalnimo uu yahay taas ku gaaloobi maayo marka qofkiina laguma xukumo inuu waxaan ictiraafay ilaa inuu yani aqoon u leeyahay moogii haddii nin yidhaahdo maalan qofaan carabigiiba garanaynin oo un wax loo laqinaayo maalan waxaad tidhaahdaa carabiga ma yaqaano ana raqiiqun lizayd dah buu leeyahay marka ninkaasna ana raqiiqun lizayd maba yaqaano macnihiisa ma yaqaano ma lagu xukumi karaa marka qowlkaas oo ma la dhihi karaa waxaas ninkaana ictiraafayoo wuxuu ictiraafay in maaragtay in uu addoon u yahay hebel lama dhihi karo sababto wax loo laqina macnihii maba yaqaanaba calaa kulli xaal shuruudii waxaa ka mid ah in ictiraaf ay arrintu ay tahay oo ictiraafsan yahay waxaan uu ku dhawaaqayo sidoo kale cilmina u leeyahay waxa uu ku dhawaaqayo sababtoo qofkii aan macnaha laa ilaha illa garanaynin aaminba lagama aha inuu ku dhaco wax burinaya laa ilaha illa allah sidoo kale waa in maaragtay uu raalli ka yahay marka uu ku dhawaaqayo kelmaddan waxaa kaloo loo baahan yahay inuu iltizaamo oo qalbiga uu ka goosto inta uu nool yahay inuu allah keliya caabudo oo uusa cibaadadiisa wax kale la wadaajinin maxaa yeelay shahaada haddii la yidhaahdo shahida macnaha waa qiray waay maogta shahaada haddii la shahaadada carabi ahaan waa iclaanu biqabuuli ma arsala allah bihi rasuulana maxamedan sal ll slam yacni caddayn uu qofku caddaynayo waaye inuu aqbalay wixii rasuulkeena lala soo diray maxameda sal alla alay slam oo ah wax alla wixii wara oo uu akhbaara oo uu rasuulku noo keeno in la rumeeyo sidoo kale loo hogaansamo amarkiisa iyo nahyigiisa hadduu wax naga maaragtay reebana aan ka joogsanno oo aan u hogaansanno hadduu waxna farana sidoo kale aan u hogaansanno oo aan la nimaado aqbalka noocaasoo kale iyo hogaansanka noocaasoo kalea laga maarmaan waayo marka laa ilaha illa allahu la raba inay wax tarto marka waxyaabihii uu nabigu la yimidna waxaa ka mid a inuu maaragtay dadka faray in allah keliya ay caabudaan shirkigan ay ka fogaadaan rususha dhanna saas lala soo diri jiray shiikhu marka markuu masaa-ishaas oo muqadimaadka uu ka hadlay muqadimaadkii buu weli kusii jiraa baab buu marka guntay oo uu leeyahay waxaan ku caddaynayaa inuu shirkigu yahay wax lagu halaagsamo oo halaag macnaha abadiya uu yahay oo qofku hadduu shirku ku dhaco uu saas ku dhinto uu marka uu macnaha naarta ku waaraayo sidoo kale wuxuu shiikhu macnaha baabkaas uga hadlayaa caddayn la caddeeyo in qof muslimo oo gaalnimo lagu xukumaa ay gaalnimo tahay iyada lafteedu oo diinka looga baxo tafaasiisheeda marka waa uu arrimahaas waa uu ku dheeraaday marka sheikhu wuxuu leeyahay qofka muslimka ah munaasab uma aha inuu maaragtay fududaysto arrinkan maxaa yeelay waa asalkii diinka aayado iyo axaadiid arrintaas ka hadlaya buu shiikhu marka soo arooriyey oo ka hadlaaya shirkiga khatartiisa iyo sida ay sidoo kale khatar u tahay in qof muslim ah gaalnimo lagu geno iyo shirki oo la yidhaha waa mushrik iyadoo wax daliila iyo xuja aan loo haynin marka arrintaa khatarteeda inay khatar aada tahay waxaa aada u caddeeyey xadiidkii rasuulka sal slam uu yidhi man qaala liakhiihi yaa kaafir faqad baaa biha axaduhumaa qofkii qofka walaalkiisa ku yidhaahda gaal yahow kelmadaas labadooda qof baa la noqday macnaha haddii kii gaalkinimada lagu sheega uu gaal yahana dee isagii bay ku dhacaysaa haddii kalena ee, dhibkeeda aduu kugu soo noqonaya bukhaari marka baab buu sameeyey uu leeyahay baabu bayaani xaali iimaani man qaala liakhiihi lmuslim yaa kaafir yaa kaafir yani baab uu uga hadlaayo caddaynta xaala- xaalka yani iimaanka qofka maaragtay yidhaahda qofka walaalkiisa muslimka ku yidhaahda gaal yahow marka iimaankiisii baa khatara oo axaadiis waxayba tilmaamaysaa inuu marka diinka uga baxay arrinkaas haddii dulmi iyo caay iyo wax noocaasoo kale ay ka tahay oo wax taawiila uusan lahayn baab saddexaad buu marka haddana shiiku guntay weli muqad- ile muqadimaad badan iyo tamhiidaad badan buu u samaynaya arrintan intaanu dhex gelin taqriiban waxaa dhici karta tamhiidaadkaasu saddex boqoloo safxo inaysan ka yaraynan u malaynaa ilaa uu ka gaaro inuu maarata ilaah iyo cibaado iyo uu sharxo kadibna tafaasiisheedii uu sii galo saddex asal baa yuu sheegay shiikhu oo muqadimaadkii ka mid ah asalka koowaad wuxuu leeyahay xujooyinka xaqu waa kuwo sharaf badan oo aad maaragtay u qiimo badan Een, allana wuxuu caddeeyey inuu addoomaha u abuuray inay isaga caabudaan sidoo kale addoommadii wuxuu abuuray iyagoo een, u suuban inay kaamil noqdaan oo dhammaystirmaan sidoo kale alle wuxuu awood u siiyey dadkii inay camal falaan oo ay wax sameeyaan ay ka- kaamilnimo iyo dhammaystirnaan ku gaari karaan laakiinse jannadii iyo darajaadkii sarreeyey ma gaari karaan ilaa inay dhib u maraan moogi marka waa in imtixaan ay maraan imtixaankii haddii la galana waxaa ka imaanaya iskhilaaf la iskhilaafo iskhilaafkiina waxaa ka dhalanaya in qaarkoodna ay janno mutaan qaarkoodna ay naar mutaan ilaa muslimka laga gaara loo kala baxaa moogta muslimiinta lafteedina maarata ahlubidac iyo ahlu sunna ay u kala baxayaan arrintu marka ma sahlana waa in dhib badan la maro sidii jannadii loo helo darajaadka sareeyana loo gaaro marka in xujooyinkii xaqa uu qofku raadiyaana waxay ka mid tahay cibaadadii bay ka mid tahay ila cilmiga barashadiisu waa cibaadadii bay ka mid tahay xaqiga ba- maaragtay fahamkiisa lagu dadaalo cibaadadii bay ka mid tahay lagumana gaari karo ilaa in dhib loo mara moogiye asalka koowaad taasuu uga hadla shiikhu asalka labaadna wuxuu uga hadlay xujooyinkii iyo shubahaadkii markaasuu wuxuu caddeeyey shiikhu in xujooyinka cilmiga ah ay soo geli karaan waxyaabo maaragtay een, khiyaano uu qofku ka samayn karo iyo waxyaabo khiyaanadii ka hor imaanaya oo u diidaya waxaana asaas u ah buu leeyahay waxyaabaha khiyaanada marka keenaya hawadu qofku inuu raaco shubahaadkiina uu iska qabsado isaga dhego ile shubahaadku aad bay u fara badan yihiin xaqa kaa leexinaya khiyaanadii marka oo xaqi maaragtay uu qofku khiyaanayay waxaa ka soo horjeeda buu leeyahay maanic dunyawi ah oo xag adduunye ah oo kaa reebaya arrinkaas oo qofku wuxuu ka baqayaa inuu fadeexoobo dadka dhexdooda uu ku fadeexoobo haddii uu xaqii si toosa uga hor yimaado oo iyadoo xujadii ay caddahay uu kala hor yimaado shubahaad aan qiimo lahayn oo cinaad uu la yimaado asalka saddexaad shiikhu wuxuu u- uga hadlay in xaqa oo la gaaraa oo qofku uu xaqii maaragtay cayntiisii uu haleelo saddex arrimood uu u baahan yahay waa in alla uu xaqi ku waafajiyo sidoo kalena aada mukhlis tahay oo aada allah dar- dartiis maaragtay waxaan ula jeedo oo hawo dhan aad ka maaragtay nadiif tahay midda saddexaadna waa maxay waa inaad dadaad dadaad aad la timaado ma soconayso maaragtay wixii lay qoray waan helayaa dadaal la-aan taasi wax jira ma aha sharciga islaamku waxaas ma qabyo hadduu rabo qofku inuu xaqi gaaro oo uu xaqi ku guulaysto oo uu fahmo oo uu xaqi u caddaado waa inuu dadaal la yimaadaa oo uu iska hubiya hawadiisa iyo meelay u jeedo iskana nadiifiya naftiisa ka tahira sidoo kale wuxuu qofku u baahan yahay taqwadii alle inuu laasimo wuxuu kaloo u baahan yahay inuu raadiyo cilmigii daruuriga ah ile cilmiga moogtahay waxna waa wax fardu kifaayo la yidhaahdo oo haddii dadka qaarkood ay maaragtay een, naga qaabilaan dembigii naga dhacayo waxna waa wax qof walbaba laga rabo marka waxaa jira cilmi daruuri oo qof walba laga rabo xaggii caqiidada iyo xaggii axkaamtiba ah waa in loo raadsadaa dahal- dadka ahalkii ahalka u ah cilmigaas oo raasikhiinta ku ah ma aha maaragtay qof kastoo iska dhawaaqa in wax laga qaato kadib wuxuu marka shiikhu een, sii aaday fasal kale oo uu ku caddeeyey eh, dadka muslimiinta ah waxaa ka dhici kara jahli jahli bay ku dhici karaan oo waxbay jaahil ka noqon karaan qaladna waa uu ka dhici karaa marka xukunkoodu muxuu noqonayaa alla wuxuu yidhi wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuula waa masale guud annagu kuma ninku oo wax caabuda ilaa aan rasuulka ka soo dirno rasuulkaas qaar baa waxay ku fasireen caqliga oo waxay yidhahan haddii caqliba la haysto dee maaragtay dadka xujadu waa ku ogan tahay bay leeyihin taas marka waa ku qaldan yihiin shiikhu wuu caddeeyey Een, qofku marka wuxuu mukalaf ku noqdaa in saddex arrimood laga helo waa in horta u qaangaaraa qofku waxyaabaha lagu qaangaarana waa garanaysaan waa in ama shan iyo toban sano la gaaro ama maaragtay een, eh, ixtilaam uu ninkii maaragtay u ixtilaamo oo shahwadii maalan ay ka timaado waxaaba dhici karta soon shan iyo toban gaarin inuu ixtilaamo haweentiina maalan dhiig uu ka yimaado waxaa- waxyaabahaasaa maaragtay een, lagu qaangaara marka qofaan qaangaarin mukalaf maaha tan labaad haddana qofku waa in caqligiisa uu joogaa oo qof ca- ca- caqlila uu yahay tan saddexaadna waa maxay waa in dacwo ay soo gaartay markaasaa maaragtay la dhihi karaa waa waa maaragtay mukalaf wuxuu marka shiikhu caddeeyey in shareecadii nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil calayhim assalaam ay mushrikiinta soo gaartay intaan nebi maxamed ba lasoo dirin salawatullah wasalaamu calayh muddo dheeray marka shareecadaas ku taagnaayeen kadib waxaa ka bedela nin la yidhaahdo camr ibnu nuxay oo khusaaci ahaa oo amiir ka noqda marmako reer makaad madax u noqda ninkaasaa intuu shaam tegey asnaam ka keenay markaasuu maaragtay ka dhaadhiciyey reer carbe nimanka carabta ayo maka joogay markaas saas ku raacay goorma marka ninkaas waqtigiis uu ahaa waa markii nebi ciise la rafciyey kadib laba boqoloo sano marka xujadii way ku ogan tahay reer quraysheed guud ahaan shiikhu marka dadkii waxay u qaybsamaan buu yidhi saddex qolo qolo aan dacwaba soo gaarinba aan waxbaba maqlinba iyo qolo maaragtay dacwo soo gaartay oo khabarkii rasuulka sal sl maqashay iyo wixii uu la yimid iyo dad ilaahay uu maaragtay qoray inay islaamaanba oo nasiib u yeeshay inay soo islaamaan saddexdaasoo loo qaybsamaa buu yidhi saddexdaas qolo marka qolo walboo ka mida waxaa waajib ku ah xaqi raadintiisii inay waqti iyo juhdi iyo dadaal fara badan ku bixiyaan oo gaboodfalkana ay iska dhaafaan Ee, guud ahaanna shiikhu wuxuu keenay tusaalooyin iyo maaragtay daliilo sheegaya in qofka hadduu jaahil masalada ka yahay ama uu ku qaldamo loo cudur daaraa wuxuu marka jamci dhex dhigay oo uu jamciye shiikhu uu isu keenay nusuustii maaragtay loo malaynaya arrinkaas inay kasoo horjeedo iyo nusuusta Een, cudurdaarka axaadiista tusinaysa waxaa ka mid a nin baa wax xun samayn jiro oo aad maaragtay u liitay oo acmaashiisu aad u xumayd markaasuu wiilashiisii la dardaarmay wuxuu ku yidhi war wiilayey waa ogtihiin maaragtay sidii aan ahaan jiray aabba fiican horta idinkiidin ahay buu leeyahay laakiinse wax khayr oo alla xaggiisa aan ku ogo ii jira ma jire eh, haddii aan dhinto iguba aniga dhanba intaad igubtaan kadibna maaragtay lafahayga shiidaan maalin maaragtay dabayl daran oo ay jirto raadsada baddana ku shuba marka dambaskaygaas marka markaan dhinto saas ugu sameeya buu yidhi kadib ninkii alla waa soo bixiyey waa isu imo baa layidhi waa isu yimid alla marka wuxuu yidhi maxaa saa u samaysay markaasuu yidhi khashyatak rabbi adaan kaa cabsaday buu leeyahay marka guud ahaan iimaan maaragtay duuduubana waa u lahaa khashadaasna waa u la yimid oo ah xasana ah iyaduna tii baa loogu dambi dhaafay ninkaas marka ninkan mushkiladiisu waa maxay yacni haddii saas la yeelo wuxuu u qaatay in maarata uu alle ka fakan karo oo awooddii alle uu ka baxsanayo marka sifaadkii alle wax ka mida yuu si si qalada uu ka aaminay marka yani cajzi buu alle ku maleeyey in waxyaabaha qaarkood alle uusa awoodu lahayn oo saas haddii loo galo aaban la soo bixinayn buu u qaatay miskiinkaas laakiin haddana waa loo dambi dhaaa cudurdaar bay kutusinaysaa arrintaas xadiidkii miqdaad oo rasuulku sal lla ly slam uu maaragtay ka diiday nin uu dilay qof aslamtu lilaahi yiri yuu dila miqdaad markaasaa rasuulku sal aada u canaantay marka waxaa loo soo daliilsan karaa qofka aslamtu lilahi haddii u yidhaahdo inuu qofka islaamka ku soo gelaayo wax ku tusinaya islaamka lagu soo galo oo ah wax lagu hadlo iyo wax la sameeyo oo marka qaarkood laa ilaaha ila allah waxaa booskeeda geli kara qofku inuu yidhah anu waa islaamay hadduu laa ilaha illa uusaba maaragtay garanaynin rasuulku sal lla slam wuxuu xukumay qola la dhihi jiray banuu jadiima oo garan waaye xataa inay yidhahdaan aslamnaada xataa waa garan waaye laakiin maadaama muslimiintii saabia saabia lagu sheegi jiray waxay yidhahdeen sabaana sabaana macnaha waa maxay waan ka leexanay diinkii mushrikiinta ay haysan jireenoo kuwa saabicada lagu sheegaya diinkoodii baan qaadanay leeyihin masaakiintu marka macnihii yani waa aslamnaa bay rabaan inay yidhaahdaan laakiinse xataa aslamnaadii garan waayeen haddana rasuulku sal l sl nimankaas dilkii la dilay waa uu ka xumaaday diyadoodina waa bixiyey rasuulku sal alla alay slam sidoo kale wuxuu xukumay ninkii usaama uu dilay laa ilaha illaa huu yiri iyadoo dagaal lagu jiro oo xaalad dagaal ay tahay oo muslimka gaala ay dirirsan yihiin oo uu muslimkii uu laayay yuu haddana markii la dili rabay buu laa ilaha illaa yiri haddana laa ilaha illaa hudaysi inay wax taraysa buu rasuulku sheegay sal alla ly slam oo ay waajib ahayd in laga joogsado oo aan la dilin ninkaas sababta sida daahirka ee muuqanaysa waa maxay laa ilaha illahu marka uu leeyahay wuxuu rabaa inuu islaamkii soo galo marka aduu ma diidi kartid hadduu ila dagaalamayo oo muslimkii uu dhameeyey ma dhihi kartid laa ilaha hadduu yidhaahdo waxaa waajibku waa inaad ka joogsato kuma furna inaad disho shiikhu waa uu sii watay fasalkaas isagoo ku dhex jira wuxuu leeyahay dadkan islaamka u nisbo sheegta oo tawxiidsanaya ee muslimiinta ah dad baa ma ogtahay ku tagfiiriya waxyaabahan bidacda ah iyo maaragtay xataa shirkiyaadka qaarkood ka dhaca oo laakiin uga dhacaya jahli iyo qalad uga dhacaya daaqada uga saaraan oo yidhaahdaan waxba islaamka shaqo kumala dadkaanu kuwaasuu la niqaashaya shiikhu marka wuxuu ku leeyahay dadkaas adigu aada tagfiirinayso waxaan shaki ku jirin in xukunka islaamka uu sugnaaday ama qofka isagaaba islaamka soo galay iyadoo aabbayaalkii dhalaba ay gaalo ahaayeen ama islaam baa loo xukumay iyadoo maaragtay uu qaadanayo xukunkii labadii dhashay ila haddii qofku maaragtay aabbihiis iyo hooyihiis ay muslim yihiin isagana muslim baa loo xukumaya ama aabbihi keliyaaba muslima muslim baa loo xukumaya hooyada keliyaaba muslima muslim baa loo xukumaya marka qofku yatbacu khayra abaweyhi fi diin ay culimadu yidhahdaan soo maa labadii dhashay kooda maaragtay wanaagsan xagga diinka yuu raacaa oo midna hadduu mushrik yahay ama gaal ama kristaan ama kada midna uu muslim yahay muslimku xukunkiisuu qaadanaya cunugku marka wuxuu leeyahay qofkii kitaabkiisa akhrinayo shiikhu lahadlaaye la hadlayaa wuxuu leeyahay qofkan taabica ee asagaa la dhalay haddaad islaamnimada u qirto dee warba ma jiro oo dhehba haddaad rabtid aabayaalkii aabayaalkii dhalabaa shirki ku jira dheh islaam ba ha sheegtaan marka maadaama islaamka yani islaamka ay sheeganayeen keliya oo shirkina ay ku jireen anugu islaamnimo xukumi maayo haddaa tiraahdo taabicaanu asagoo islaamnimadii uma diidi kartid wuxuu leeyahy marka shiikhu masaladaas aan waxyar ku noqdo haddii uu ogol yahay buu leeyahy ninkan wax tagfiirinaya in kan taabica yani islaamnimadiis ay ansax tahay warba ma jira buu leeyahay haba yidhaahdee aabbayaalkiis shirki bay ku jireen islaam ba ha sheegtaane may masaladaas aan mar kale ku noqdo wuxuu leeyahay shiikhu haddii qofkan kitaabkayga akhrinaaya uu qofkii taabic ahaayee la dhalay isaga aabayaalkiis ay islaamka ahaayeen oo islaamka saas loogu xukumay hadduu islaamnimadiis qirsan yahay wax waramaba jiro laakiin hadduu yidhaahdo aabbayaalkiis mushrikiin bayba ahaayeen islaam haba sheegtaane marka saa darteed anugu islaam uma qirsanin cunugan iyo dadkan gadaal ka yimid jawaabtu waxay noqonaysaa wuu leeyahay awowihii ugu horeeyey ee bidacdan ku dhacay iyo waxaan maaragtay shirkiga lagu magacaabo hadduu yahay asagoo awowahaas kii islaamka soo galay waa mid buu leeyahay ama awowahaasu uu maaragtay yahay mid eh, qof muslima uu dhalay oo aan bidacdan isagu samaynin labadaas miday ahaataba awowgaas waxaa u sugnaaday xukunka islaamka ma laysku khilaafi kara buu leeyahay qofkii markaa xukunka islaamka uu u sugnaadana asalku waa maxay waa inuu islaamnimadii ku baaqiya mana ka baxaayo islaamnimadii ilaa in xujo cad la keeno moogi ay- ay- ay meesha taalla moogi adiguna niyahuma garanaysid qofkan in xujadii ay ku oogantay oo awowgaas bidcada maaragtay ku dhacay iyo muxdathaadkaas iyo xoogaa waxyaabahaas shirkiga ah oo jahli iyo qalab ugu dhacay adigu ma garanaysa in xuja ay xujadii ay ku oogantay saa darteed islaamnimadii ku baaqi yahay wiilkan hadda jooga ee maaragtay eh, facka faca iska ah baa maaragtay eh, islaamnimadii buu ku raacay marka xukunka islaamka u baaqi noqonaya marka niqaash dheer buu arintaas shiikhu ka galay oo in loo noqdo ay munaasab tahay taa waa dadkii maarata muslimiinta ahaa wuxuu markaa shiikhu ka hadlay gaaladii aan islaamkaba soo gelin markaasuu axkaamtoodii iyo sida ay kala noqonayaan si fiican uga hadlay baabkii afaraad shiikhu wuxuu uga hadlay weli muqadimaadkii baa lagu jiraa moogta wuxuu uga hadlay waxyaabo ay dadku soo daliilsadaanoo u soo daliilsadaan waxyaabahan muxdathaadka ah ee bidaca ah oo ay maaragtay rabaan inay yidhaahdaan waxani waa xaq laakiin aanay mudnayn in la soo daliilsado ama la cuskado waxyaabahaas marka ay cuskanayaan waxaa ka mid ah taqliid waxay leeyihiin inagu marka waxaan taqliidsanaynaa eh, culimmadii naga horreysay ama dad aan ku dayanayno aabbayaal ha noqdaan iyo wax lamid ah shiikhu marka arrintaa waa uu ka hadlay wuxuu leeyahay waxaan taqliidka la yidhaahdo asalka ictiqaadka in lagu dhisa maaha uu leeyahay qofku waa inuu wixii daliil u haystaa uu ictiqaadinayo sababta waxaan soo sheegnay in laa ilaha illa allah ay u baahan tahay in cilmi loo leeyahay marka taqliid marka meeshaas anfici maayo alla wuxuu yidhi faclam annahu laa ilaha ila allah waxaad ogaataa in arinku uu yahay ku xaq lagu caabudaa ma jiro allah ma ogiye ogow baa la leeyahay marka taqliidso lama dhihin sidoo kale qabriga marka uu qofku galo su-aal baa la weydiinayaa ama muslim ha ahaado ama gaal ha ahaade maxaad maaragtay ka leedaha baa leeyahay maaragtay eh, ninkan oo nebi moxamed baa maaragtay loo tilmaamaya maxaad ka aaminsanayd iyo yaa la leeyahay marka wuxuu yidhi rasuulka sal slam waama almunaafiqu waalkaafiru riwaayaadka qaarna waxaa ku jira almurtaab qofkii munaafiqa ahaa ama gaalkii ama qofkii shakisnaa markii su-aashaa la weydiiyo oo la yidhaha maa kunta taquulu fi hada arajul ninkan maxaad ka dhihi jirtay nebigu waa laga wadaa sal allahu alayhi wa- sal allahu alay wasalam fayaquulu laa adri buu leeyahay waxba garan maayo ma ogi kuntu aquulu kamaa yaquulu nnaas waxa dadku isaga hadlaan isaga hadli jiray waxa dadku isaga hadlaan ayaan aniguna isaga hadli jiray qofka muminka ahaa laakiin wuxuu leeyahay buu yidhi rasuulka sal allahu alay slam qara'tu kitaab allahi faaamantu bihi wasadaqtu kitaabka allahan akhriyey markaasaan rumeeyey markaasaan maaragtay tasdiiqiya buu leeyahay marka yaa muqalid ah marka munaafiqii iyo murtaabkii iyo ga- gaalkii ee mid aysan kelimada saxda ka ahayn baa muqalida buu leeyahay marka taqliid maxaa la yidhaahdaa haddii si xeel dheer loo macneeyo taqliid waxaa la yidhaahdaa in qofku uu ku camal falo hadalka qof hadalkiisu aanu xujo ahayn isagoon xujo u haysan wixii adigu marka inaad ku camal fashay xujo uma haysatid qofkaas hadalkiisa aad ku camal falaysana qo- hadalkiisu de xujo maaha kitaab allana maaha sunno rasuulna maaha sal slam ijmaacna maaha marka sheikhu wuxuu leeyahay marka aan taqliidka aan diidayno macnaheedu ma aha in raggii mutakalimiinta ahaa ee bidcada la yimid ee islaamka waxaan ka mid ahayn ku soo daray haba sheegtaan inay islaamka difaacayaane nimanka mutakalimiinta la yidhaahdo ya ama maaragtay eh, dariiqadii ha ku taagnaadaan khawaarijta ha ku taagnaadaan ama ariiqadii muctasilada ha ku taagnaadaan ama ariiqadii maaragtay ashaacirada ha ku taagnaadaan ama shiicada ha ku taagnaadaan niman mutakalimiina soo baxay oo falaasifadii iyo ahlu falsafada ku taasuray oo si si un mucayana ule diinkii baan u difaacaynaa laakiin wax loo dirsadana ma ah waana wax ay ayaguna ku logayaan muslimkiina ku logooyeen nimankaasaa mutakalimiin la yidhaahdaa oo ariiqadii maaragtay saxaabada iyo maarata salafku ay ku socon jireen ariiqo aan ahayn caqiidada uga hadlaaya marka ma aha wle in aan leenahay sidii nimankaas dhihi jireen wax loo soo daliilsado oo wax loo fiirfiiriyo in aan dadka ku qasbayna maaha oo qofkii taqliidka kama bixi karo ilaa inuu ariiqadaas mutakalimiinta mara mooye annagu saas ma lihin buu leeyahy le waa ariiqo bidca taas wey laakiin yani arinta marka hala fiirfiiri laleeyahy qofku maaragtay xujoha ku dhaqmo laleeyahay un ariiqadii salafka qofku ha qaado waana arin sahlan qofka marka xaqa raadinayay haddii culummadu ay iskhilaafaan waxaa la rabaa inuu iska dhigo sidii qaaligii oo kale oo marka uu hadalkoodii dhagaysto iyo xujadooda oo markaa si cadaalada uu wax ku xukumo laakiin culummada madaahibta uu maaragtay abtirsataa qaaliyaal iskama aysan dhigin marka ay masaa-isha fiirinayeen laakiin niman maaragtay abukaatayaala yay iska dhigeen marka qofkii xaq raadinaya waxaa laga rabaa inuu qofka warkiisa dhagaysto sida qaaligu uu wax u dhageysanayo oo kale marka nin uun maaragtay hagag wada oo uun iska abukaatinimo ku hadlaaya warkiisa inuu iska qaata ma aha ee waa inuu xaqi uu raadiyaa oo marka wixii xujo leh uu qaataa shiikhu marka taqliidkii yuu ka hadlaayey isoo taqliidka ku jiro wuxuu ku leeyahay haddii culimmadii taqliidka la taqliidsanayey oo la iska maaragtay saaranayey uu xaalkeedu uu saa u yahay maxaad u malaynaysaa dadka la leeyahay waa saalixiin oo maaragtay waa awliye alle dadka la leeyahay ayagoon cilmigiina maaragtay darajadii imaamada aan ka gaarin dadka noocaasoo kale a taqliid la taqliidsadaa see noqonayaa buu leeyahay macna waa kasii liitaa dadkii cilmiga lagu sheegayaba haddii maaragtay aan la ogolayn in la iska taqliidsado xujo la-aan dadkii marka khayrka iyo salaax lagu sheegay oo aima fil cilmi aan ahayn waa kasii liitaan buu leeyahay wuxuu shiikhu ka warramay wuxuu leeyahay waxa dadka ku xambaaraya in ay taqliidsadaan dadka lagu sheego khayrka iyo wanaagga waa iyagoo ka ictiqaadsan inay macsuumiin yihiinoo gafba uusan ka dhicin maxaa sabab u ah marka inay ka ictiqaadiyaan inay macsuumiin yihiinoo gafba aanu ka dhicin waxay leeyihiin waa wliye alle wliye alle marka haddii la ictiqaadiyo inuu weli yahay qofkii waxaa ku xiga marka waa macsuum inay yidhaahdaan saasay ay ka dhaliyeen arrintii inay weli waayo yidhaahdaan lafteeda maxaa u keenay oo u sababa waxay leeyihiin waxaa la arkay karaamooyinaa la arkay oo ka muuqday bay leeyihiin marka shiikhu wuxuu leeyahay waxaan karaamada lagu sheegaya ama khaariqa la yidhaahdo waa wax caadadii caadiga ahayd ka baxsan oo dadka dhammaani wadan samayn karine ma tusinaysa buu leeyahay arrintaas muuqashada ay qofka ka muuqato inuu qofkii weli yahay oo mararka qaarkood waxyaabaha qaarkood waxayba ku dhisan yihiinba laylin qofku uu naftiisa layliyo oo maaragtay uu gaari karo heer maarata uu sameeyo wax dadka kale ay ka caajisaan ilaa qof sidiisii oo kale un ariiqiisii oo kale mara moogi teeda kale wuxuu ku leeyahay waxyaaba fara badan oo hadda karaamaad lagu sheegaayo ama khawaariq lagu sheegaayo dadkii yani dadka awliyada lagu sheegaayo raacsanaa ee muriidiinta u ahaa yaaba iska been abuurta buu leeyahay oo xataa been abuuradka laftiisiibay wax u haystaan waxaa loo dhaweynaya inay yihiin awliyadan u dhaweynaya nin baa wuxuu yidhi dac madacathu الnasaara fii nabiyihimu waxkum bima shiئta fiihi waxtakimi abyaaddii aad garanaysaan wuxuu leeyahay nasaaradu waxa ay ku hadashaa ku hadlin adugu waa wiilkii allaha dhihin waana allaha dhihin laakiinse waxaad doonto iska xukun buu leeyahay yani wax alla wixii fadiilaa rasuulka waa u nisbayn kartaa buu leeyahay macnaha waxaa laga fahmaya meeshaas yani in la been abuuran karo waana mushkilo marka taas dad baa marka dariiqadaas iska qaadayo waxay leeyihiin ninkan weliga ah wax kasta oo maaragtay eh, la sheego waa wax oo suurtagalahoo ilaahay uu ku karaamayn karo marka saa darteed inaan iska beenta iska sheega xataa wax dhiba ma lehay leeyihiin iyagu rabo marka dadkii inay ugu soo jiidaano maadaama uu saalix iyo saalix uu yahayo weli waayo ay leeyihiin shiikhu marka wuxuu ka sheekeeyey khawaariqda waxa la yidhaahdo inay dhowr u qaybsanto oo mucjiza mucjizooyinka ambiyada ayaa khawaariqda ka mida buu leeyahay oo wax daw- dadku awoodaan ma aha karaamada ooliyada ayaa ka mida buu leeyahay khawaariqda khaariq waxaa jira maaragtay eh, ihaano ah oo alla uu ku dulaynayo qofka yani uu kusoo ka soo daahiraba sida dajaal oo kale waxyaabihii lagu arkay dajaal waxyaabihii lagu arkay waa wax ajaa'ib lay ahaaya cirkii buu leeyahay maaragtay roob keen markaasuu roob soo da'aya markaasuu dhulkii leeyahay maaragtay waxaa kaa soo baxa markaas wax ka soo baxaya hadda dajaal ma in la caabuday noqonaysaa ama welinimo loo ictiqaadiyo maya mararka qaarkood khawaariqdii waxay noqotaa in istidraaj lagu samaynayo dajaaliinta qaarkood sida maaragtay dajaalkii acwarka ahay oo kale si qofkii mu'minka ahaa ee maaragtay cilmiga ku taagnaa uu uga soocmo qofkii kale shiikhu marka wuxuu yidhi khawaariqda waxaa ka mid a shacwado wax la yidhaahdo iyo yacni quwo oo nafsi ah xoog macnaha xaggii nafti ah oo layli nafti la layliyo lagu kasbado waxaana asaas u ah buu leeyahay in aada la isu gaajeeyo soo jeed badan la sameeyo khalwo la galo qofkiina fikirkiisii uu maarata meel ku uruuriyo sidoo kale khawaariqda waxaa ka mid a waxaan kashfiga lagu magacaabo kashfiguna kama qiimo badna riyadi marka maarata aada eh, loo buunbuuniyo riya ka qiimo badnaan maayo kashfigu ri- riyadana axkaamteeda waa garanayna inaan diin lagu dhisi karin haddaanay tii ambiyada ahayn qofki macnaha inay xoogaa uun bishaare iyo wax noocaas oo kale ka helo ama digniin iyo wax noocaas oo kale uu ka helo moogiye in diin lagu dhiso oo xalaal iyo xaaraam iyo tawxiid iyo shirki iyo wax lamida riyaan ku ogaada la yidhaahdo ma aha wax saxa kashfiguna marka riyada kama qiimo badnaba waa kashfigu macnaha waxbaa u daahira baa leeyahay qofkan wax noocaas oo kale yidhahdaan kaasi marka waa wixii taqliidka ku saabsanaa oo ka mid ahaa waxyaabaha dadku ay soo daliilsadaan daliilna aan noqon karin arrimahan laga hadlayo caqiidada ah arrinka labaad waa maxay oo dadku ay cuskadaan wuxuu leeyahy waxay soo daliilsanayaan buu leeyahay aayado ka mid a kitaabkii alleh markaasay sida naftoodu jeceshaha isaga fasirayaan waa waxa ra'yiga la yidhaha ra'yi baa lagu fasirayaa ra'yi aan laga soo naqlinin salafkii luqadii carabigana aanay kugu saacidayn iyo balaaqadii qur-aanka sidoo kale axaadiistiina say rabaan isaga fasiraya marka dadkii muslimiinta ahaa waxaa munaasab u ah buu leeyahay shiikhu inaanay ku kadsoomin qof soo daliilsanaya kitaabkii iyo sunnadii arrimihii mushtabihaaha oo maaragtay waa shirki iyo shirki maaha iyo laysku khilaafsanaa inaan usoo daliilsanin iyo inaan macnaha ku kadsoomin hadduu aayada iyo xadiid keeno sababtoo si khalada yuu usoo daliilsan karaa arrinka saddexaad ee ee dadka qaarkood ay cuskadaan waa maxay waxay soo daliilsanayaan axaadiis mawduuca ama daciifa iyo aathaar iyo aqwaal been ah oo aan waxba ka jirin oo salafka laga soo naqlinayo ama sax aan ka ansixinba yaabaan been lagu sheegin qaarkood waxay soo daliilsadaan xadiidka daciifka ahaa iyagoo le waan ictiraafsannahay inuu xadiidkani daciif yahay laakiin waxay leeyihiin fadaa'il acmaalka xadiidka daciifka waa loo soo daliilsan karaa oo arrinku waa fudud yahay waxayna iska ilaaween in fadaa'isha laga qaato shaarici alle iyo rasuul unbaa maaragta fadaa'il noo sheegi kara marka in xadiis daciifa oo aad leedaha maba sugna aad ku sugto fadiilo iyo waxaas fadligaasay leeyihiin ajirkaasaa laga helayaa aad ku sugto waa cibaado maaragtay la jideeyey buu leeyahay iyo diinkii alle oo waxaanu alla idmin lagu dhex daray oo las- la soo jideeyey arrimihii marka ay dadku isu ay cuskanayeen oo baabka caqaa'idda ka mid ah munaasabkana aanay ahayn inay cuskadaan waxaa ka mid a caqli iyo qiyaas oo keli ah annagoo og in caqligu uu leeyahay meeluu ku dhammaado sidoo kale araggu wuxuu leeyahay xaduu ku dhammaado qofku maarata wax walba oo ka fog ma arki karo sidoo kale caqligu wuxuu leeyahay qaladaad fara badan oo la garanayo oo yani dadku ay ku baraarugaan oo iyo waxyaaba yani qarsoon oo mararka qaarkood kaba daranba dare- dareemayaasha dadku khaladaadka ay ku dhacaan oo mararka qaarkood indhihii iyo dhegihii iyo maaragtay yaa si qalada wax u dareemi karaa alla wuxuu ka sheegay buu leeyahay shiikhu nimankii mushrikiinta ahaa in ay cuskadeen ra'yigooda keliya iyo qiyaaskooda markii ay waxaan allah ahayn caabudayeen ayagoo leh allaan weynaynaynaa markay ama sanamka caabudayaan ama weliga ay caabudayaan waxay leeyihiin allaan weynaynaynaa bay leeyihiin oo waxay leeyihiin annagu mani ma gaarsiisna qiimaheennu ma gaarsiisna heeraan alla toosuu caabudno sababtoo xaqiir baanna waxaan u baahannahay waasito iyo wax noo dhexeeya alle oo aan ugu tawasulno cibaadadiisa dadka qaar marka waxay soo daliilsadaan aayado kitaabka alle ka mida iyo sunnadii maarata rasuulka ka sugnaatay sala allahu alay wasalam ayagoon fiirinaynin aayaad kale iyo sunnooyin kale oo soo daliilsigiisaas mucaaradaya maxaa yeelay kitaabkii sunnadii waxaa loo baahan yahay inaad isu keento aayadihii iyo axaadiistiiba aad isu wada keento sababtoo kitaabkii sunnadu waa hal hadal oo keliyo inaad mid iska qabsato oo meeshaad rabta la aado ma aha dadkii marka waxaa ka mida buu leeyahay shiikhu dad ay ka qaalib tahay inay isaga tacasubaan ra'yigii ay ku soo barbaareen ra'yigaas marka jacaylka uu jeclaa dartiis xujaba qofkii raadin maayo haddii adilo waadaxa loo keenana ma maarata dhegaysanaya dhegta u raaricin maayo wuxuu leeyahay shiikhu masaladan tawxiidka waxaa dhex dabaashay kana hadlay dad aan cilmi lahayn oo qawaaciddii cilmiga loo raaci jiray aan garanaynin dembigase ayaguma lehe waxaa dembiga iska leh dadka culummo ka dhigay oo yidhi waa aimo ayagoon mudnayn annagoo garanayna wuu ku leeyahay dadka qaarkood in musiibadoodu aanay ahayn qawaaciddii garan maayaane qawaaciddii way garanayaane ayagoo garanayay khilaafayaan qawaaciddii dee raba in lagu dhaqmo qawaaciddu marka waa maxay qawaaciddu waa culumta ijtihaadka la yidhaahdo waxa ay kulansato waayo oo qofku waa inuu carabigii si fiican u yaqaano mumaaraso fiicanna u leeyahay sidoo kale usuulu fiqigiina uu u yaqaano si maarata taxqiiq ku dhisan oon taqliid ku dhisnayn mustalaxulxadiidka waa inuu yaqaano raggii axaadiista warin jiray oo asaaniidda ku jirana uu wax fiican ka yaqaano iyo darajooyinka ay kala leeyihiin iyo axwaashooda kutubta xadiidka waa inuu aada u taalacdo ilaa uu ka yeesho malako sax ah oo uu maaragtay ku garan karo xilooyinkii iyo maaragtay waxyaabihii xadiidka jirada u keenayey iyo haddii wax iska hor yimaadaan sidii lagu kala rajaxayay sidoo kale siirada rasuulka sal lla ly slam waa inuu aqoon u leeyahay iyo carabtu waxay ku sugnaan jireen islaamka ka hor sababto markaasuu qofka tawxiidka si fiican u fahmi karaa waxaa kaloo qofku u baahan yahay inuu culummada iyo darajaadka ay kala leeyihiin uu kala garanayo sidoo kale inuu maaragtay aada u badiyo kitaabkii alla tadaburkiisa taasaana ugu horeysaba waxaa dhanba waxaa ugu horeeya kitaabka alla qofku inuu si fiican u tadaburo tafsiirkiina uu si fiican u yaqaano fahamkiisuna waxaa loo baahan yahay qofka inuu noqdo mid waafaqsan qawaacidda cilmiga ahay haddana waa inuu ikhlaas la yimaado qofku hawadana ka fogaado oo aanu ahayn qof maaragtay jecel in magaciisu uu soo baxo oo uu maarata magac dheer uu yeesho iyo wax noocaas oo kale ah sababta mararka qaarkood qofka haddii waxaas ay ku jiraan xaqii inaan la waafajin bay u badan tahay sababta dankaara buu leeyahay iyadoo haddana qofku uu ku dadaalayo daacaadkii cibaadadii uu ku dadaalayo oo aanu ku gaboodfalaynin macaasidina uu iska ilaalinayo inta awooddiisa ah ducada allana uu badinaayo in alla xaqa u waafajiyo sidoo kale waa qofku waa inuu ku dadaalaa inuu culummadii iyo dadkii wanaagsanaa ixtiraamo haba khilaafay qaarkood oo daliil aad aragtay dartiis saxiixaho sariixa oon meel laga aada aanu jirin haddaad qof culamaa maaragtay daliilka sababkiisa u khilaafto taa macnaheedu maaha inaadan ixtiraamaynin qofkii culammada ahaa ama qofkii saalixa ahaa ma xaqiraysid buu leeyahy qofkii marka mualifku wuxuu yani ninka shiikha kitaabka qoray wuxuu dadku ku baraarujiyey qaacida muhima oo wuxuu leeyahay waxaa waajiba in nusuustii sharciga lagu xambaaro daahirkeeda ay ku tusinayso daahirkuna mararka qaarkood waxaa wuxuu gaari karaa heer macnaha uu la jasmiyo oo macnaha yaqiin uu noqdo qaci ah haddii dawaahir kale oo xoojinaysa la helo wuxuu leeyahay dadka qaarkood in tawxiidkii shirkigii la kala qaado waa ay fududaystaanoo waxay leeyihiin inama alacmaalu binniyaat xadiidkii rasuulka sl soo daliilsanaya sal alla alay slam waxay leeyihiin camalyaalku waxa ay ku dhisan yihiin niyada niyada unbaa maaragtay muhima oo niyadaadu hadday wanaagsan tahay laguma dhihi karo mushrik baa tahay waxa rabtaba sameey shiikhu marka xadiidkaas si fiican oo aad u qiimo badan buu uga hadlay oo wuxuu leeyahay haddaan waxyar ka soo qaadanno xadiidku wuxuu ka hadlayaa acmaashii sharciga ahayd ee takliifiga ahayd iyo keyrkeed baa yuu kala saaraya xadiidku laakiin axkaamtii acmaashaas iyo waxyaabahaas la samaynayo xukunka ka ratibmayay waxaan waa bannaan yihiin ma bannaano waa xaaraan waa bidco waa kada iyo waxaa laga qaadanaya adilo kale ninkii gaalka ahaa hadduu maantana yidhaahdo anugu gaalnimada waxaa anugu dheganahay alle ateecid aan ateecayo macnaa niyadii waa wanaagsantuu leeyahy mogta allaan ateecayaa buu leeyahay allaan weynaynayaa buu leeyahay qasadkaas uu sheegaya niyadaas waxbay u taraysaa ma gaalnimadii maaragtay ka riixaysaa maya gaalnimadii iyo xukunkeedii toona ka riixi mayso bal way ku adkaynaysaa oo kufri calaa kufri ah wuxuu leeyahay marka in la xaqiijiyo wixii shirki ah iyo wixii aan shirki ahayn waxay maaragtay ku xirantahay buu leeyahay in kelimada tawxiidka la xaqiijiyo si fiican loo fahmo culimadii marka cilmulkalaamka oo aan hadaad sheegayno maaragtay ahlbidaca iska ahaa waxay qaarkood leeyihiin macnaha ilaah waa maaragtay waajibul wujuudkii wixii aan ku cabirayno oo kale waa waajibul wujuudku waa maxay waa mid maaragtay jiritaankiisu uu maaragtay waajib uu yahay oo maaragtay qasab ay tahay maaragtay wujuudkiisu uu yahay iyo waajib wujuudka u yaqaanaan marka shiikhu wuxuu leeyahay ummadahoo dhanina wujuubul wujuudkaas shirki kuma aanay samayn jirin oo qur-aanku ummadihii mushrikiinta ahay qowmi nuux laga soo bilaabo ilaa mushrikiinta carabta laga soo gaaro ee nebi moxamed sal slm laga soo dhex saaray wuxuu qur-aanku noo sheegay inay ictiraafsanaayeen inuu alla la keli yahay abuuritaanka yani arsaaqidda noolaynta dilidda maamulka waxaasun alla la keli ah bay lahaayeen waxaa la yaabla buu leeyahay shiikhu marka inaad wakhtigan hadda casrigan hadda la joogo aad aragto dad badan oo ardaydii ka mid ah haddaananba dhihinba culummadii oo moodaaya ama malaynaya in mushrikiintu ay asnaamta ka caabudsanaan jireen iyo waxa ay caabudayaan in ay maarata waajibatulwujuud ay yihiin waajibatulwujuud marka waa maxay waa maaragtay mid weligiis jiray oo ay waajib ahayd inuu weligiis jiro oo wax walbana maaragtay awood u leh wax walbana ka deeqtoon wax walbana ay u baahan yihiin kaasaa waajibulwujuud la yidhahda marka waxay marka moodayaan in mushrikiintu ay asnaamta ka ictiqaadsanaayeen inay waajib wujuud ahayd oo wax walba ay awooday oo ay wax abuurto oo ay wax arsuqdo oo ay caalamka maamusho saasay u maleeyaan in mushrikiintu ay asnaamta ka ictiqaadsanaayeen shiikhu marka wuxuu leeyahay in shay ashyaada ka mid ah macbuud laga dhigto waxay ku xaqiiqoobaysaa ayadoo aan waajibulwujuud la dhihin oo wax walbuu awoodaa waxbuu abuuray kada iyo aan waxba lalahayn ama waxbuu ka deeqtoon yahay ama maaragtay si oo madax bannaan waxu maamulaa ama se madax bannaaninbu waxu maamulaa ayadoon lalahayn yaa wixii ay dhici kartaa in ilaah laga dhigto oo qofkina uu ku shirki mudanaya alcizi ibnu cabdisalaam wadaadkii la dhihi jiray cizidiin ibnu cabdisalaam faqiihii shaaficiga ahaa oo muftiga ahaa maruu ka hadlayay kitaabkiisa alshaara la yihaahdo alishaara walijaaz la yidhaahdo wuxuu ka hadlaya tallahi in kunaa lafii dalaalin mubin aayadaas id nusawiikum birabbi alcaalamiin mushrikiintii baa iska calaacalayo waxay leeyihiin allaan ku dhaarannay alla inay rumaysiyiina meesha ku caddaynaysa mutamadaa ay ku dhaaranayaanba baadi cad baan ku sugnayn bay leeyihiin markii aan idinla simaynay rabbulcaalamiin allihii yani makhluuqaadka abuura شيخ مرك عز الدين بن عبد السلام وحوله وما سووهم به إلا في العبادة والمحبة دون أوصاف الكمال ونعوت الجلال لما أنا سمين بوليه إلا أن عبادة أم بكل سمين ويعبدين وين الجعلادين أو سيد الله يجعلين وكلا يجعلين إما هني تلمامه دمسترنانتا يما تلمامه وينانتا وما أنا سجن وحق عبدين marka burhaanu tamaanuc la yidhaahdo shiiku ka sheekeeyey oo ayadaha qur-aanku ay ku tusinaayaan waa maxay marka burhaanu tamaanucaas waa maxay yani haddii alla ay la jiraan la jirkiis ay yihiin kuwa nool oo mid walba uu khalqiga maamulo risqina uu bixiyo oo arrimihii waaweynaay oo maamulkii caalamka maaragtay ku saabsanaa haddii ay jiri lahaayeen wax kaloo aan la ahayn oo waxaa samayn karaa kuwaas way iskhilaafi lahayn marka kuwaas ilaahyada way iskhilaafi lahayn haddii iskhilaafaanna dhulka iyo cirkuba ama way baabi'i lahaayeen way kharibin lahaayeen sida arrimahan yararba haddii maara aan u fiirsanno fasaadkooda uu badan yahay marka laysku khilaafo marka haddii awoodda dadku ay gaari karto in roob la soo dejiyo oo kale ama roobkii la baajiyo ama dabayshii la socodsiiyo oo la soo diro ama la celiyo ama hawadii maaragtay la socodsiiyo ama la joojiyo sidoo kale in dhulgariirkii oo kale maaragtay la dhaqdhaqaajin karo oo ay ayagu samayn karaan awoodooda dee halkaas gaarto fasaadku aad buu sii muuqan lahaa sababto mid baa dhici karta inuu saa iska jeclaado inuu wax fasaadiyo waxaan u jeednaa buu leeyahay shiikhu oo noo muuqata hadda arrimaha waaweyn inaanay marka aanu maaragtay fasaad soo gelin waxa loo malaynayo inuu fasaad uu yahay oo qaarkood laga helana maslaxada ku jirta marka aada loogu fekero oo la tadaburo waa la garanayaa buu leeyahay marka qaarkood dad la ciqaabayo iyo wax noocaas oo kale ah ama dembigooda maaragtay la tiraayo waxsaas oo kale ah ayay noqon karaan marka meesha waxaa ka soo baxday in caalamkan aanay jirin wax alle la jira oo nool oo mid walbaaba uu si gaara wax u maamuli karo si madax bannaan marka wuxuu leeyahy burhaankaas ama xujadaas xujatu tamaanuc la yidhahdo ama burhaanu tamaanuc la yidhaahdo mushrikiinta shubhooyinkoodii salkii ka soo jaraysa marka wixii ruuxaaniyiinta lagu magacaabi jiray uma sugnaanayaan wax dad qaarkood ay sheegaan oo ah inay uun maamulka wax ku leeyihiin sidoo kale malaa'igta iyo jinniga iyo maara dadka dhinta ruuxdoodii iyo wax noocaas oo kalea inaanay maamulka waxba ku lahayn yaa maaragtay burhaankaas ka soo caddaanayo wuxuu marka shiiku ka sheekeeyey waxyaabaha qaarkood laga fahmi karo in malaa'igtu aanay macsuum ahayn sida haaruud iyo maaruud oo kale ile qisooyinka waxay sheegaan inay marka hore malaa'ig ahaayeen kadibna la masakhay wax jirana maaha si fiican buu uga hadlay shiikhu marka taas marka wuxuu cunwaan buu sameeyey oo ilaah oo lagu fasiraayo macbuud uu ka hadlay shiikhu marka culamada tawxiidka ka hadasha culamaaulkalaam baa yaa ay u badan tahay in laga wada eh qaarkood waxay yidhahan almacbuud bixaq oo ilaaha waa macbuud bixaq waana war sax qaarkood waxay yidhahdeen almustaxiq lilcibaada waa midka cibaadada mudan war xun maaha isaguna waa war saxa mufasiriintii buu hadalla kasoo naqliye oo ka hadlaya ilaah oo uluuhiyadan maaragtay inay cibaadadii tahay bay sheegaaya ilaahna uu yahay macbuudka aanay munaasabka ahayn maaragtay in cibaadada isaga moogi wax kale loo leexiyo marka hadda warkan hadda aan sheegnay waa war fiican marka culamada tawxiidki in marka waxay noqonaysaa kuwii saxda ay noqdaan inkastoo maarata culamada kalaamka qaarkoodba ay macaani saxa marka qaarkood ay sheegaan laakiin un khaladaadka ay sheegaanna shiikhu waa u niqaash marka marka qofku uu yidhaahdo maalan ilaah baa jira aan allah ahayn hadduu ka wado mid macnaha cibaadadii mudan baa jira warkaas uu ku hadla waa shirki haddiise uu leeyahay dadyow waxaa jira waxaan allah ahayn caabuda waxaasina ma mudna cibaadada marka waa mushrik lama laha ilaa wax waaqicoo jiru ka hadlayaa laakiin qofku inuu ilaah samaysto aan allah ahayn mar walba ayadu waa shirki oo muslimiintu iskuma khilaafsana shiikhu marka wuxuu caddeeyey cibaada waxa la yidhaahdo uu xagga luqada waxa ay tahay wuu sheegay iyo maarata isqilaaxa ay culimmadu ay ku heshiiyeen qaar baa yidhi waa ataaca qaar baa waxay yidhahdeen waa taaco maarata isdullayno ay la socoto qaar baa yidhaahdeen waa isdullaynta midda ugu xeesha dheer qaar baa yidhaahdeen maarata waa ta'alluh iyo taaco ay la socoto in kala ateecaayo laga ictiqaadiyo inuu ilaah yahay marka tacriifaadkaas uu shiikhu marka si gaara u niqaashay mid walbaba haddana baab kalu guntay oo kelimatu ilaah iyo macnihii alcibaada uu uga hadlaayo iyo wixii maaragtay soo raaca oo ah maaragtay in nidi la samaysto oo kale in rabbi la samaysto oo kale iyo wixii lamid ah wuxuu sheegay marka ilaah iyo cibaada inay qur-aanka aada ugu soo noqnoqdeen marka maaragtay la raac raaco meelaha ay ku soo arooreen waxaa kuu soo baxaysa macnihii saxda ahaa oo labadaas bilmood ay lahaayeen marka in ilaah allah lagu iطlaaqo oo lagu sheego cibaadadiina daacada alla lagu sheego iyo wixii loogu dhowaanayo alle ma aha wax arrin caddayn u baahan taas laakiinse wixii alle ka soo haray waxaan garanaynaa in alla uu mushrikiintii ka sheegay inay makhluuqaadka qaarkood ka dhigteen ilaahyaal asnaamti oo kale dibi yaa waxaa laga dhigtay maaragtay ilaah hawadii la raacayay yaa ilaah laga dhigtay shayaaiintii baa ilaah laga dhigtay nimankan maaragtay axbaari ruhbaan la yidhaahdo culimmadii iyo cubaadii nasaare iyo yahuud yaa maaragtay ilaah yaa laga dhigtay dhibiciise iyo hooyadiisa yaa ilaah yaa laga dhigtay malaa'igtii baa ilaah laga dhigtay waxyaaba maaragtay leesmoodsiiyo aaban jirinba oon waaqic caalamkan ku lahaynoo aan jirina mararka qaarkood xataa ilaah laga dhigtaa cibaadaduu marka ka hadla shiikhu wuxuu leeyahay waxaa la caabuday asnaamtii shayaaiintii baa la caabuday qoraxdii baa la caabuday axbaartii rubaantii hadda aan sheegin laftoodii baa maaragtay la caabuday nebi ciise iyo hooyadiis baa la caabuday malaa'igtii baa la caabuday waxaas aan leenahay waa laismoodsiiyo aan jirin lafteeda la caabuday oo aan xaqiiqada lahayn nebi nuux qoomkiisii asnaamtii kuwa la caabudo ilahyaal ka dhigteen caabudeenna dad saalixiina oo wanaagsan oo maaragtay dhintayna ilaahyaal bay ka dhigteen sida tafsiirkeeda uu gadaalka imaan doona haddii alla yidhaahdee nabiyullaahi huud qoomkiisii waxyaabo oo maarata ay ismoodmoodsiiyeen bay ilaahyaal ka dhigteen atujaadilunanii fii asmaa'in samaytumuuha antum aabaa'ukum ma anzal allah biha min sultaan waa kale magacaad iska magacaabateen adinku maarata alla xujo aan u soo deli macnaha alla xujo aan u soo dejin yaad ugala doodaysaan miyaa buu yiri marka waa wax iska khayaali ah oo mutawahama yay maaragtay ilaahyaal ka dhigteen waana caabudeen nebiyullaahi saalix qowmkiisii ayaguna alle waxaan ahayn bay caabudeen nebi ibraahim qowmkiisiina sidoo kale asnaamtii bay ilaahyaal ka dhigteen waana caabudeen shaytaankii bay caabudeen xidigihii yay maaragtay caabudeen reer masar wakhtigii nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam waxay samaysteen kuwo ashkhaas oo khayaali ah oo aan jirin bay maaragtay ilaahyaal ka dhigteen oo caabudeen ninkii daaqiga ahaa ee fircoon ahaa wuxuu sheegtay isagu inuu ilaahba yahay qoomkiisina waa ku adeeceen arrinkaas nebiyullaahi muusa markii qoomkiisa alla uu maaragtay ka badbaadiyey fircoon iyo barkii iyo caqlixumadooda waxay maaragtay qoomkiisii waxayba maarata soo mareen kuwa asnaam haysta markaasay maaragtay asnaamtii ku dul hogan yihiin markaasay leeyihiin kuwaasoo kale samaysteen noo sameey marka kuwana macnaha asnaamtu way caabudayeen oo ay waa- waa dul hognaayeen oo ictikaafay ku samaynaayeen Ee, kuwii muuse la socdana calayhi salaam ee alihii ku magacaabeen waxayna yidhaahdeen waxaan ay haystaan oo kale ay way caabudayeen oo kale annagana noo samee nabiyullaahi muuse maaragtay qoladiisii qaar ka miduhu dibi bay ilaah ka dhigteen nimankii axbaarta ahaana aalihii ka dhigteen waana caabudeen nimankii nasaarada ahaa nabiyullaahi ciisa iyo hooyadiis laba ilaahay ka dhigteen alla sukiisa waana caabudeen kuwa suufiyadooda iyo ruubaanta ahaana ilaahyaalay ka dhigteen waana caabudeen Ee, nimankii mushrikiinta carbeed ahaa asnaamtii iyo malaa'igtii iyo shayaaiintii iyo ee, waxaas ay naagaha ku sheegayeen waxba ka jirin oo ay alla u nisbaynayaan iyo kada ayay caabudeen ilaahyaalna ka dhigteen marka wuxuu leeyahay mualifku ile hadda duluucdii kitaabka la soo galay iyo maaragtay meeshii asalka u ahayd wixii hore dhan muqadimaad bay ahaayeen ma ogtahay waxaa marka eh, sida munaasabka ah ay tahay buu leeyahay inaan balbaarno war dadkani waxaas ay ilaahyaalka ka dhigteen oo ay caabudaayeen maxay ka ictiqaadsanaayeen markay weynaynayaanse maxay samayn jireen oo ay ku weynayn jireen haddii taasu noo caddaato waxaan ogaanaynaa ictiqaadkaas iyo weynayntaasu inay tahay ilaah ka dhigid iyo cibaado la caabudo taasaan u baahana wuu leeyahay baaritaan dheer buu marka shiikhu sameeyey oo kitaabkiisa sida uu maaragtay meel kale ku sheegay wuxuu leeyahay istaqra'tu fiihi alkitaaba wasunnata wataariikha buu leeyahay yacni aayadihii qur-aanka iyo axaadiistii rasuulka sal slam iyo taariikhdii hore loo soo maray yaan dabagal dheer ku sameeya buu leeyahay xabad kama tegin wax walba waa soo aruuriye buu leeyahay si maaragtay xujo cad marka meesha loo keeno wuxuu marka shiikhu aad ugu dheeraada oo u kala dhigdhigay wixii ay samayn jireen dadkaasu qoomunkaas aan ka hadalnay wixii ay samayn jireen waxaas ay caabudayaan ay maaragtay ku qaabili jireen ama ay maaragtay u samayn jireen buu ka hadlay shiikhu iyo wixii ambiyadoodu ay ugu yeeri jireen ambiyadii alle laftoodu aqwaamtaas markay shirkiga la yimaadeen waraa low soo noqdo alle kaliya caabuday lahaayeen bay moogtahay maxay marka ambiyadu ugu yeeri jirtay aqwaamtaas wuxuu marka shiikhu een, daliiliyey in aanay maaragtay aqwaamtaas iyo dadkaas rususha loo soo diri jiray aanay alla jiritaankiisa inkiri jirin wuxuuna shiikhu soo deliilsaday aayado qur-aan ah xataatan aan soo ishaarnaba aayado qur-aan oo fara badan baa sheegaya inay qirsanaayeen allah midka wax abuuray inuu yahay midka wax arsuqa inuu yahay midka wax maamula inuu yahay midka wax nooleeya inuu yahay midka wax dila inuu yahay midka wax anfaca midka wax dhiba inuu yahay intaba waa wada rumaysnaayeen ayadii axaadiisku marka usoo deliilsaday arrinka- arrimahaas adilada waxaa ugu weyn buu leeyahay shiikhu alla qowlkiisa marka uu yidhi maa nacbudhum ilaa liyuqaribuna ila allah nimankaas uu ka sheegay ile markii xujadu ay ku oogantay oo meel ay u dhaqaaqaan waayeen ile asnaamtan waxbay ca- waxbay maaragtay een, abuurtay iyo ma dhihi karaan moogta ile abuuridaas iyo moogta nacfiga lamu- yani lahanto iyo duriga iyo tadbiirka mustaqilka ah ee madaxa bannaan yaa lagu mutaa cibaadadii moogta midaan ku abuurno ku arsaaqi miyuu cibaado kaa mudan yahay marka maxaad u caabudaysaana la leeyahay moogta xujadii waa ku ooganta nimanka markaas waxay yidhaahdeen meel kale ay marka maraan markay waayeen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allah war annagu alla ma diidaninin alla waaba qirsannahaye laakiinse wax kale u caabudi mayno waxaan aan caabudayno ilaa inay allah noo dhoweeyaan moogiye dhoweyn suuratu zumar aayadda saddexaad ee aayaddaas ahayd waxay kaloo yidhaahdeen oo qaaluu low shaaa araxmaanu maa cabadnaahum haddii alla uu dooni lahaa maba aanan caabudneenba markaasna waa ariiqadii jabriyadii ku socdaa oo alla waaba naga celi lahaa ay leeyihin walow shaa allahu la anzala malaa'ikatan hadduu alla doono malaa'ig buu marka soo daliilin lahaa marka calaa kulli xaal sheekhu wuxuu ka rabaa lo- arraxmaan bay marka ay rumaysan yihin buu leeyahay Een, waxayna leeyihin maaragtay maba anaa caabudneen haduuna alla uusan maaragtay een, ogolaan haddii maarata alla aanu ogolaan eh, haddii walow sha allah alla haddii ogolaan lahaana uu dooni lahaana la anzala malaa'ikata malaa'ig buu soo dejin lahaa bay leeyihin marka xataa malaa'igta waa rumaysnaayeen alla wuxuu yidhi walain sa'altahum man khalaqahum layaquuluna allah haddii aad weydiiso yaa abuura iyaga waxay leeyihin allah baan abuuray bay leeyihin wa- warkaas warka cad miyaa jira maya hayo kale badanoo noocaasaa jira xataa midka wax badbaadina waa allay leeyihin way qarsan yihin sida sida suuratmuminuun ku jirta marka walain saalta man khalaqahum layaquluuna allah ayada zukrufay ku jirtaa waa aayadda sideetan iyo toddobo sidoo kale adilada waxaa ka mid ah rususha marka ay aqwaamtooda ay ku dhihi jireen laa tacbuduu ila allah waxaan allah ahayn ha caabudinina marka alle rumeeya wujuudkiisa miyay dhihi jireen ambiyadu maya nimankan alle wujuudkiisa iyo jiritaankiisa waa rumaysnaayeen ee waxaa laga rabaa inay cibaadada alle ku keli yeelaan saa darteed laa tacbuduu ila allah waxaa lagu dhahaa allah muu wax kale ha caabudinina sida fusilad aayadda afar iyo tobanaad ay maaragtay ku cad marka yani aqwaamtoodi markay ku dhihi jireen la tacbudu ila allah waxa cad inay alle caabudi jireen xataa si duuduub ahaaneed alle waa caabudi jireen laakiinse cibaadadiisii wax kale la wadaajin jireen marka waxa kale iska dhaafaa la leeyahay ee alla keliya caabuda marka maadaama ambiyada alle ayagoon wax kale ku hadlin ay leeyihin ucbud allaha waxdahu iyo laa tacbuduu ila allah iyo ay leeyihiin waxaa ka muuqata meeshaas in dadkaasu aanay dafiri jirin jiritaanka alle ma diidanayn nimanka mushrikiinta ah oo marka ay leeyihin low shaa rabbuna laanzala malaa'ikatan marka ay leeyihiin alla hadduu doono malaa'ig buu soo dejin lahaa waxayba nas ku tahay arrintaas oo ay nasgaraynaysaa inay ictiraafsanaayeen rabbinimada alle oo waxaan asaga ahayn inaanu rabbi ahayn bay ictiraafsanaayeen waxay kaloo ictiraafsanaayeen malaa'igu inay jirto mushrikiinta alle wuxuu ka sheegay inay kuwii maarata caabudayeen ay baryeen oo ay maarata u yeeri jireen ay arbaabna ka samaysteen shurakaa iyo andaad iyo wax noocaas oo kale ah waa wixii marka cibaadada marka shabahay waayo wamaa yalxaqu dalika meeshii aan lahayn waayo daatadii hore marka shiikhu adiladeedii buu sheegay si fiican buuna u sharxay laakiin annaga dib waxa waa soo kookoobaynaa kitaab maaragtay kun iyo laba boqol oo safxa ah yaan waxaan rabnaa inaan muddo yar ku soo koobna haddii la yidhaahdo maqaasidiisii un iyo wuxuu ka hadlayay su-aal baa imaan karta marka shiikhu uu isweydiiyo wuxuu leeyahay oo kaale dadka qaarkood waxaa jira aanba alla caabudayn oo uun asnaamta iyo maarata malaa'igtii keliya iyo caabudayo allaba cibaadadii aanu jeedinayne see mushrik loogu magacaabi karaa dadkaas marka wuxuu leeyahay marka waaqaca la fiiriyo waaqic ahaan laba macbuud baa meeshii maaragtay jooga midkaas hadda aan ka hadlayno oo mushriga ah wax uu caabudaayo yuusuf alla caabudine iyo kii xaqa lagu caabudaayey ee ay caabudayeen malaa'igta iyo wixii alla uu doono oo u kaso oo khalqigiisii ah markaasa waxaa ansaxday buu leeyahay in midkaas baatilka lagu caabudaayo lagu magacaabo shariik sababta waxbaa lala wadaajina moogtahay oo cibaadadii haddii waaqic ahaan la fiirso waa un dadaa caabuday soo maa marka saa darteed kii marka caabudaayay kaas mushrik waa lagu magacaabi karaa sababtoo ah yani caalamkia waaqi ahaan saas way jirtaa laakiin qofka muminka marka uu leeyahy laa ilaha illa waxdahu laa shariika lah wuxuu ka wadaa sida muuqata yani laa shariika lahu fi luluhiya ay fi lmacbudiyati bixaqin yani cibaadadii xaqnimo lagu caabudayo lalama wadaago macnaa waaqica kama jirto sababtoo haddii alla keyrkiis la caabudo cibaado xaqa ma aha waa mid dulmi ah laakiin laa shariika lahu marka uu leeyahay macnaha maba lala caabudi kara maaha wax kale yani waa lala caabudi karaa lakin xaq miya xaq ma aha waana wax ay ku naar mudanayaan ay naarta ku waarayaan haddii saa ku socdaan marka laa shariika lahu marka qofku uu leeyahy macnaheedu ma aha looma shariik yeelin alle inuu leeyahy saas macnaheedu ma aha macnaha cibaadadii xaqa ahayd lalama wadaago waaye xaqiiq ahaan mushrikiintu waxay marka sheikhu wuxuu leeyahay waxay cibaadadooda u qasdi jireen buu leeyahay kuwo haween ah iyagu samaysteen ilaa magacyay sheegeen mogta malaa'igtii maaragtay banaad ku sheegayaan oo waa macnaha gabdhihii alle waayay leeyihiin marka macbuudaadka ay caabudaan nimanka mushrikiinta ah haddaan si cad loo cadaynin malaa'igtii baa lagu fasirayaa waxaas ictiqaadsan yihiin marka malaaigtu manaha kuwaas inaadkaas manaha haweenkaas ayagu ay sheegteen xaqiiq ahaan mogta malaa'igtu haweenna ma aha oo macnaha rag iyo haweentooda kuma sheegi kartid waa khalqi nooc kale ah haween uu alla leeyahana ma aha intaba waa ku gardaran yihin wajacaluu lahu min cibaadihi juz'a ina alinsaana lakafuurun mubiin am ittakhada mima yakhluqu banaatin waasfaakum bilbaniin ayadaas inay mar kale noo timaadaan waa dhici kartaa marka marka yani haweeney ayagu samaysteen oo jabkooda kala soo baxeen unbay caabudaan saasaa marka ictiqaadkooda rasmiga u yahay laakiin malaa'igta caabudid ay caabudayaan waxay leeyihiin waa in haweenka aan sheegin oo malaa'igta bay leeyihiin laakiin shaytaan inay caabudaan uma qasdi jirin mushrikiintu oo shaytaanka waaba neceb aayaanba markay wax rabaan inay aayaan waxay leeyihin maaragtay een, waa shaytaan baa ku jira iyo wax no- noocaas oo kale ah asnaamtana waxay u weynayn jireen iyagoo marka een, leh haween haweenka noocaas oo kale ay sheeganayeen yay maaragtay tusaalayaal u yihiin oo taallooyin u yihiin asnaamtu marka shiikhu marka wuxuu ka hadlay mushrikiintu asnaamtu maxay ka ka ictiqaadsanaan jireen waxay marka u weynayn jireen buu leeyahy asnaamtii inay tahay taalooyin iyo maaragtay wax calaamo u ah haweenkaas wahmiyaadka ay ismoodsiiyeen ayagu ee ay maaragtay ka ictiqaadsan yihiin cindigooda inay hawee gabdho alla uu leeyahay ay yihiin malaa'igtina ay yihiinba ay leeyihiin asnaamtu kuwaasay u tahay taalooyin iyo maaragtay wax na xasuusinaya si gaara marka wuxuu al- ee macnaha si gaara wuxuu shiikhu uga hadlay alla qowlkiisa u yidhi am ittakhaduu min duuni illahi shufacaa qul awalow kaanuu laa yamlikuuna shay-an walaa yaxqiluun qul lilaahi shafaacatu jamiica alla sokadiis miyay samaysteen shufaco oo macnaha si madax bannaan u shafeeci kara oo alla ku qasbi kara shafeecadii marka ma wax ay hantaan ma laha waxna garan maayaan kuwaas ee shafaacada allah kaliya iskale sida aayaddii suuratu qaafir ku jirta alla uu ku sheegay masaa'il kale marka uu ka hadlay markuu maaragtay asnaamta uu ka sheekeynayey oo uu ku dheeraaday allaad waxaa luq ahaan la yidhaahday iyo wax laga soo ishtiqaaqday iyo waxaasuu ka hadlay wuxuu kaloo shiikhu sheegay in mushrikiintu ay asnaamta isku masixi jireen oo isku xogxogi jireen iyagoo barako ka raadinaya sidoo kale sanamkii laftiisa iyo agtiisa ku ictikaafayaan baraafuunay marinayaan qoratuuray agtiisa maaragtay ku samaynayaan markay rabaan inay wax kala rajaxaan war waxaas ma sameeya mase ma samaynaayo waxbaa wax- maaragtay een, leebab baa la soo qaadan jiray markaasaa maaragtay qoratuur lagu samaysan jiray laakiin shiikhu wuxuu leeyahy anugu nas cad oo sheegaya inay u sujuudi jireen asnaamta anugu ma hayo maadaama ay maaragtay iska weynayn jireenba inay allihii abuurtay u sujuudaan wallaahi laa tacluuni istii wuxuu leeyahy aniga maaragtay dabadaydu iga saramari mayso oo umad yiri yani warka ay sheegaysaan iska fiican yahay laakiinse sujuudu dhibsaday mujeedaan in mushrikiintii ka mid ahaa sida maaragtay la soo wariyey marka hadday alle ka faanayan inuu sujuudaan ma asnaam ma sujuudayaan asnaamtu marka uma sujuudi jirin sheikhu wuxuu leeyahay marka inay asnaamtu u sujuudaan wax tusinayaan uma aan arag buu leeyahay xataa inay baryaan asnaamti wax tusinayaan ma aan agar- arag buu leeyahay haddiise maaragtay ay ee, ee, xoogaa ixtimaal la geliya buu leeyahay inay ba- yani baryi jireen oo lasoo daliilsado aayaddii ahayd suurat lxaj ku jirtay yaa ayuha naasu duriba matalun fastamicuu lahu ina aladiina tadcuuna min duni illahi lan yakhluquu dubaaba aayaadkii maaragta dhowrka ahaa shiikhu si fiican buu aayadahaas u fasiray marka waa waxay uun maaragtay ee, asnaamtaanu ka wakiil yihiin unbay baryayeene asnaamtii toos marka u baryimayn marka eh, maxay ka ictiqaadsanaayeen marka mushrikiintu malaa'igta haddii aan soo koobno shiikhu wuxuu leeyahay waxay ka- waxay damacsanaayeen oo damac uga jira buu leeyahay inay malaa'igtu u shafiicayaan qofkii caabuda yacni malaga laftiisa dad caabudo waa ku shafiica ay leeyihin marka wax loo caabuda waa saas shafaacadaasuna marka waa na anficaysaa bay leeyihin shiikhu marku waa uu radinaya wuxuu leeyahay waxaan garanaynaa in malaa'igtu aanay raalli ka ahayn in alla sukadiis la caabudo ila malaa'igtu waa cibaad muqarabiin ama ogta allana waa uu ammaanay marka maadaama malaa'igta aanay raalli ka ahayn in la caabudo xaqiiqada cibaadada maarata mushrikiintu waxay u dhacaysaa shaytaankii u qurxiyey malaa'igta inay caabudaan marka xaq umale arrinkaas shiikhun arrinta aad si fiican buu uga sheekeeyey inay baatil tahay waxay ka ictiqaadsanayeen malaa'igta waxaa soo hartay buu marka leeyahay nimanka mushrikiinta ah laba shubho un bay markaas ku dhegaan marka markii yani ay soo afxirmaanba waa in qadarkii la qabsado oo maaragtay eh, markii ay lahaayeen oo kale maaragtay low shaa allahu ma cabadnaahum oo kale low shaa araxmaanu ma cabadnaahum alla wuxuu yidhi maa lahum bidalika min cilmin inhum ilaa yakhrusuun waa waxay iska maaragtay iftiroonayaan moogiye waxay cilmi u leeyihiin ma ah qadarkii bay marka soo daliilsanayaan midda labaadna waa maxay aabbayaalkoodii waxaasay iska taqliidsanayaan si fiican buu marka uga- uga- maaragtay uga hadlay le- arrimahaas shiikhu malaa'igta marka ay ilaah ka dhigayaan sida ay ahayd buu ka waramay Ee, mushrikiintu marka ay xajka joogaan labayk allahuma labayka labayka laa shariika laka labayka ina alxamda wanimcata laka laa shariika laka labayk maxay dhihi jireen ayagu talbiyada muslimiinta saxda waa saas moogtaha iyagu waxay dhihi jireen ee, shaytaan baa u waxyooday ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malak ay ku dari jireen sida saxiix muslim ku taala mid un baa maaragtay jira bay leeyihin shariik oo adigu aad leedahay isaga laftiisa isaga laftiisa adaa- adaa hanta bay leeyihin laakiin macnaha waa caabudaynaa waaye marka talbiyada waxaasay ku dari jireen asnaamta waxay ka eh, dhigan jireen taalooyin iyo rumuus oo haweenkaas maaragtay u ah tusaalooyin oo waxaa dhici jirtay in ilmahooda ay ku magacaabaan cabdulaat iyo cabdulcuza iyo cabdumanaat ay ku magacaabi jireen asnaamtooda waawe- waaweynaad Een, asnaamtaasna waa ku dhaaran jireen markay wax gowracayaan macnaha magacyadaas waa- waa- way ku dhaaran jireen magacyadaasna waa sheegi jireen markay wax- inay gowracaan ay rabaan xoolahoodana qaaray ka siin jireen oo marka maxaa laga faa'iidayaa maxaa laga faa'iidaya waxay leeyihiin baraafuunka marka la- la marinayo asnaamtaas yaa maaragta lagu soo gadayaa bay leeyihiin sidoo kale shiikhu wuxuu ka hadlay mushrikiintu ee ateecidda ay ateeci jireen hawadooda markii ay marka dadkii madaxda u ahaa ku ateeceen inay sharci u dejiyaan oo sharcigaasna ay xaq u arkeen dee hawadooday raaceen marka qur-aanka kuma badnuu leeyahy macnahan inuu ka hadlo iyadoo lagu kaaftoomaayo eh, shayaadiinta ay ilaahyada ka dhigeen sababtoo ah hawada oo ilaah laga dhigo waxaa ka dhalanaya shaydaankiyo ilaah laga dhigo sababtoo shaydaanku asaga hawada ku ciyaaraya shayaaiinta marka maxay ka ictiqaadsanaayeen nimankan mushrikiinta ah shayaaiinta macnaha yani waxbay u qurqurxin jireen shayaaiintu markaasi waxaasay sharci ka dhigan jireen laakiinse yani waxaasi wax marka ee, u- waxy oo xaqiiqi ah uma aanay arage waxay u arkeen wax uun ra'yi iyo iska mala waala inay yihiin laakiin mujarad inaad maaragtay wax qof uu ku jideeyey aad sharci saxa u aragto oo alla lagu caabudi karo taasaad ku gaaloobaysaaba markii acmaasha mushrikiinta laga hadlaayey alla wuxuu ku ilzaamiyey nimankan mushrikiinta inay shayaaiinta caabudayaan sababtoo diinkooda waxay ka qaataan shayaaiintii bay ka qaataan ama sumcna xujo ahaan bay diin maaragtay qaataan iyo oo malamala ku dhisan sanamkii oo la dul hogto oo si edeb leh inta agtiisa loo fariisto maaragtay lagu ictikaafo ayadoo la leeyahay sanamkan qofki uu taallada u ahaa yaan weynaynayna alla wuxuu ka dhigay waa maara inay cibaado tahay sanamkii la caabuda maya saas maaha yani waxay leeyihiin waxaan ku weynaynaynaa dadkii aan uga dhignay taallada bal waxay leeyihin waxaan waa cibaado allah aan caabudayno sababtoo ah waxay leeyihiin alla waa uu jecel yahay waxaan aan samaynayno raalli buuna ka yahay saa darteed shiikhu wuxuu leeyahay nimankan hindida ah ee mushrikiinta ah niman macnaha yani hindiya mushrikiinta u badan moogta markay rabaan inay alla baryaan asnaamtay ag tagaan sanamku markuu ag tago miyay u baxdaaba ducada alle shiikhu marka wuxuu fasiray aayaad suuratu najmi ku soo arooray oo maaragtay ka sheekaynaya asnaamtii ee, mushrikiinta ay caabudi jirtay waxa ay yihiin xaqiiqadoodu in laga wado malaa'igtii أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى يعلو ير بل إيغا ورما لاتدا إيو عزدا إيو مناتكا oo tii saddexaadoo liidatay ah bal ka warama ma waxbay taraan ma cibaadadooda maaragtay saxa alakum اذakr walahu اlunhaa alla ma adinku ma waxaad leedihiin kii labood allana unsihii baad maaragtay aada u sugteen alla marka waladoo dhan male ma og tahay unse iyo dakartoona ma laha laakiinse ayagiibaa maarata lala doodayaaho waxaa la leeyay wixii adinku aad ka xumaanayseen marka laydinkugu bishaareeyo yaad alla u sugaysaan marka yani waad xaqirteen alla waay macnuhu oo wax dulliyaatiin tilka idan qismatun diisa markaad alla maaragtay haweenkii aad liidayseen aad u sugteen waa qayb macnaha dulmi ku dhisan oo dhinac u leexatay caadil ma aha aayaadkaas wuxuu ku fasiray shiikhu qowlkii cabdiraxmaan ibni zayd ibni aslam uu lahaa waa mufasiriinta waaweyn nin ka mid ah oo ibnu jariir uu qowlkiis aada u soo naqliyo yani zaydka dhalay wuxuu ahaa mawla cumar bn khaaab buu ahaa ninkan cabdiraxmaan la leeyahy marka mufasiriinta waaweyn buu ku jiray jacalu llaha jacalu lilaahi caza wajal banaatin buu leeyahay yani alle waxay u sameeyeen haween bay u sameeyeen malaa'igtiina waxay ka dhigeen haween all u leeyahay yani gabdho alla u leeyahay markaasay caabudeen malaa'igtii ama banaadkaas wuxuu akhriyey marka shiikhaas mufasirka cabdiraxmaan ibn zayd ibn aslam la yidhaahdo am ittakhada mima yakhluqu banaatin waasfaakum bilbaniin istifhaamkaas waa istifhaam macnaha inkaari ah ma wuxuu ka samaystay wixii uu alla abuuray haween buu ka samaystay ama tabarni adinku ku sheega ama si xaqiiqaa u dhalay fasrawaat ljinni yani hooyo inuu ahay waxaasa laga sheegay malaa'igta saasay dhihi jireen laga sheegay mogta ama waa un tabani keliya itiaadku wax walba waa noqon kariyaa miyuu marka gabdha samaystay wa asfaakum adinkana wuxuu idin dooray oo uu idin la maaragtay jeclaaday bilbaniina wiilashi idinku arsuqay iyadoo xaalku uu yahay haddii waidaa bushira axadun biluntaa dalla wajhu musadan wahuwa kadiim haddii maaragtay loogu bishaareeyo waxaan uu alla waidaa bushira axadun bima daraba liraxmaani maala dalla wajhu musadan wahuwa kadiim wixii uu marka alla uu maalka uga dhigaya haddii loogu bishaareeyo wejigiisu waa isbedelaa wida bushira axadum bilunha dalla wajhu muswadan wahuwa kadiim aayadii suuratu zuhruf waay marka tan markaas aayaddii kale suurat israa akhriyo wayajcalu lilahi albanaati buu akhriyo cabdiraxman bin zayd baa tafsiirka weli sii wata marka walad bay alla u sheegeen sidii yahuud iyo nasaaraba ay maaragtay alla walad ugu sheegeen yahuudina cusayr bay ibnullahi ku sheegeen nasaarana ciisa ay ibnullah ku sheegeen kadalika qaala aladiina min qablihim saasaa kuwii ka horreeye yihahdeen kuwaan hadda jooga oo mushrikiinta ah kuwii ka horreeyey saasoo kale yidhahdeen wuxuu marka meeshaas ku soo arooriyey shiikhu yani qisadii kharaaniiqda la dhihi jiray alghirnowq hirnowqa waxaan u malaynaa in marka soomaalida ay u taqaano geedkan guduriga la yidhaahdo saasaan aanu u malaynaa marka tilka alkharaaniiqu alculaa saasoo kalea la sheegaa wa ina shafaacatahuna la turtajac waa yani qaraaniiqdii maaragtay malaa'igtii markaas ayagu ka wadaane sarraysay waayo bay leeyihiin shafaacadoodana waa la rajeeyaa marka wuxuu leeyahay shiikhu kelimaadkaas shaytaanku uu marka soo tuuray qur-aanka ka mid maahayn buu leeyahay oo qur-aankaaba burinaya kelimaadkaas alla wuxuu yidhi fayansakhu allahu maa yulqi shaytaan marka wax qur-aana ma ahayn alla wuxuu nasakhaa waxa shaytaanku uu soo tuuray kalimaadkaas marka haddayba jirtaba oo wax ay macnaha ansaxdo qisadaasu waa wax shaytaan uu soo tuuray oo uu ku fitnaynaayo dadkaas mushrikiinta ah sheikhu wuxuu leeyahy lakin waxaa bannaan buu leeyahay in rasuulku sal alla alay slam uu ku hadlay hadallo uu ku ammaanayo malaa'igtii allana hadda malaa'igta waa uu ammaanay qur-aanko meelo fara badan ba alla ku ammaanay waqaaluu ittakhada araxmaanu walada subxaanah bal cibaadun mukramuun soo alla muusa dhihin suurat alambiya yani iyagu waxay leeyihiin yani alla maaragtay awlaad buu samaystay bay leeyihiin marka alle ceeb waa ka hufan yahay ee ma ahan awlaad maahane waa addoommo karaamaysan oo qiimo badan laa yasbiquunahu bilqowli hadalka kalama hormaraan alle wahum biamrihi yacmaluun amarkiisa inuu ku camal falaan yaclamu maa bayna yadihim wamaa khalfahum walaa yuxiituuna bishayin min cilmihi yani cilmiga alle ma koobaan waxba kama koobaan walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa dheh wahum min khashyatihi mushfiquun alle maaragta ka cabsigiisa iyo maaragta aad uga cabsadaan yani ka cabsasho darteed bay aad mushfiqiin u yihiin marka malaa'igtu waa noocaas saasu alle ugu ammaanay marka cibaaradaas haddayba jirtaba tilka qaraaqni qulcula yani kalima masalan kalimaadka macnaha uu rasuulku ku hadlay kama aanay fahmin ilaa wixii rasuulka sal slam uu doonayay moogi oo ah in malaa'igta uu ammaanayo laakiinse waxay iyagu marka sheeganaya nimanka mushrikiinta ah ammaantaas la ammaanay malaa'igtayaa waxay tusinaysaa in ilaahay ha laga dhigan karo marka carabtu asnaamta waxay u weynayn jireen kuwa la weynaynaayo weynayn lasii weynaynayo oo macnaha waxaan u weynaynaa asnaamtay leeyihiin ashkhaas kaloo la weynaynayo darteed yaan u weynaynaa ayada asnaamtani ma ahan ilaa uun inay taalooyin iyo waxyaaba lagu xasuusta iyo ay u tahay ashkhaastaas kale oo aan rabno inaan caabudno sidaasayna sameeyaan buu leeyahay shiikhu awsaanta dadka caabuda iyo asnaamta ummad kasta ka mid a marka mushrikiintu waxay caabudi jireen haween maaragtay qarsoon oo qaybiyaad ah shayaaiinta marka waxay yidhahdeen meeshaan ma jiraan haween qarsoone oan annaga ahayn malaa'igtuna haddee haween maba aha markaas mushrikiintii marka waxay yidhaahdeen markastoo maaragtay mushrikiintii marka waxay yidhaahdeen fulaanatu mintullahi bay leeyihin sooma waana caabudeen mar alla markay saas yidhaahdaan shayaaiinta intay yimaadaanay mid gabdhahoodii ka mida keenayaan meesha si cibaadadii ay mushrikiintu wax caabudayeen ee gabadhaas ayaga kamida shayaatiinta kamida ugu dhacdo marka wuxuu leeyahay shiikhu qur-aankii waxaan arkaynaa inay ka buuxaan nimanka mushrikiinta ah oo lagala doodayo malaa'igtay caabudayaan oo ilaah ka dhiganayaan iyadoo maaragtay maxaad dhagaxyadan iyo u caabudaysaan iyo alwaaxdan iyo geedahan iyo lagula doodayana waa yarta intaan ka aragno wuxuu shiiku marka ka hadlay kadib intaas cibaadada shayaaiinta yuu ka hadlay marka yani waxaa caddaatay buu leeyahy ashkhaastas caabudan iyagoo carabta iyo caabudeen inaanay malaa'ig ahayn sababto ashkhaas iyagoo sheegaan waa haween malaa'igtuna haween maaha waxay kaloo sheegeen in banaatullah ay yihiin malaa'igta malaa'igtuna saas maaha marka dhab ahaanti yani cibaadada ay caabudayeen waxay u dhahaysaa shayaaiintii maxaa yeelay shayaaiintu ayaga fareen maaragtay macnaha nimankaas mushrikiinta waxay ateeceen shayaaiintii ateecid ah cibaado talabaadna waa maxay shayaaiintii laftoodiibaa u bambaxay cibaadadii mushrikiinto maarata way si soo taageen markay mushrikiinta cibaadada u qadimayeen haweenkaas si cibaadada ayaga igu dhacdo wuxuu ka hadlay hawada oo la caabudo wuxuuna leey waa in hawadii la ateeco oo diinkiisii oo qofku ku dhiso yani hawadiisii wax naftiisu jeceshahay xujana maqli maayo daliilna fiirin maayo kaasa marka cibaadatulhawa la yidhahda asnaamta marka caabudideediiu haddana fasiray wuxuu leeyahy asnaamtu wuxuu caabudi jireen inay marka taallo u yihiin asnaamtu haweenkaas maarata lama dhawaalayo oo waa haween alla uu leeyahay ay leeyihiin ama gabdhow alla uu dhalay ay leeyihiin oo malaa'ig ay leeyihiin ko wuxuu shiiku ka sheekeeyey nimankan majuusta dabcaabudka waxa ku kalifay naartii inay weyneeyaan maxay tahay wuu sharxay wuxuu kaloo sharxay reer banu israa'iil caabud ay caabudeen dibiga wixii ay ahayd iyo xaqiiqadeeda waxay lahaayeen allah cijligiisa oo dhex galay oo xalla fi cijli mase waxay leeyihiin dibigan yaa alla u ah ramzi iyo maarata tilmaan dhinacyo fara badan buu ka niqaashay arrintii wuxuu u soo gudba marka dad noolnoola marka qaarkood la caabudo iyo kuwa dhintay arwaaxdoodii oo la caabudo markaasuu wuxuu leeyahay shiikhu dadkaas dhintay yay waxay marka ictiqaadsanaayeen inay u shafiicayaan qofkii caabuda ama alle uuba abaal marinaayo qofkii caabudo dadkaas dhintay sababtoo ah dad saalixiin ahaayeen saasay marka u caabudayaan meel cidla ka caabudi maayaan si kastaba ha ahaatee waa un shirki wuxuu shiikhu ka hadlay nebiyullaahi ciisa oo nimanka nasaarada la yidhaahdo ay maaragtay ku xadgudbeen oo ay caabudeen asagii hooyadiisba wuxuu leeyay nimanka nasaarada ah maryama oo hooyadii ciise ah oo ilaah bay ka dhigeen wayna caabudeen sida ay ciise ilaah uga dhigeen una caabudeen waxaan garanaynaa nimankan kirishtaanka ama nasaarada la yidhaahdo ma aana ilahay maryama waajibat lwujuud waaye weligeeday jirtay malaha oo wax walbana maaragtay eh, eh, ayada maamusha oo iska leh oo ma aanay lahayn qadiim weeyana ma aanay lahayn weligeeday jirtay ma aanay dhihin juz ama qayb alle kamida waaye ma aanay dhihin maryam sidoo kale waxbay abuurtaa waxbay arsuqdaa waxbay anfaxdaa waxbay dhibtaa dembigay dhaaftaa ma aanay dhihin waxaa meeshaa nooga caddaatay buu leeyahay in ilaah ka dhigidda iyo cibaadada la caabuday maryam aanay yani ku taagnayn oo aanay shardi u ahayn inay ictiqaadiyaan waxaas lasoo sheegay waxay caabudayaan ay ka ictiqaadiyaan marka waxyaabahaas maalan ay ciise yani ay ka ictiqaadiyeen waa arin ka ziyaada ah marka ay leeyihiin maalan waa qayb alle iyo waa inankii alle iyo waa hadduu ay rabaan in waa allah iyo markay leeyihiin kirishtaanku cibaadadii arin ka zaa'ida waa oo laguma haysan keliya maaragtay arintaas ah inay yidhaahdeen waa ibnullah iyo wax noocaas oo kale ah laakiinse caabudidii caabudayeen baa lagu haystay oo macnaha ay dhinacaasa mushrikiinka ahaayeen cibaadadii ay caabudi jireen nabiyullahi ciisa waxaa ka mid a in ay cibaado kastoo alle ay u jeedinayaan ay ku dari jireen nabiyullahi ciisa ayagoo sheeganaya inuu juz allah ka mida uu yahay sidoo kale cibaadadii waxaa ka mid a inay weynayn jireen sawirkiisa iyo sawirkii macatabkii iyo saliibkii wixii istilaabta ahaa oo waxay leeyihiin kan haddaan caabudaynaa wuxuu shabahaa kii nebi ciise lagu daldalay sida ay sheeganaan ayagu beenlowyaalku weynayntii ay marka maryamo weynaynayeenna waxaa ka mid a inay sawirkeeda weyneeyaan sidoo kale ay tuugaan maryamooy tii ilaah dhashayooy waxaasaan kaa rabnaahey ay leeyihiin waa lagu yaqaanaa dadka luqadooda yaqaanay waa fahmayaan say wax yeelaan nimanku shiikhu marka wuxuu marka si aada uga hadlay maadaama uu malaaigta iyo uu ka sheekeynayey aayadda suurata aal cimraan ku jirta maa kana libasharin an yu'tiya allahu alkitaaba walxukma walnubuwata uma yaquula linnaasi kunuu cibaada lii min duuni illahi walakin kunuu rabbaaniyiina bima kuntum tucallimuuna alkitaaba wabima kuntum tadrusuun yani qof bashara ma u bannaana ma u habboona in alla uu kitaab siiyo iyo xukum iyo nebinimo haddana uu yidhaahdo dadka uu ku yidhaahdo addoommo aniga ay noqda min duuni illah wax dhici kara ma ah qofki marka alla uu ku ogaado inuu dadka shirki faraayo nebinimo siin maayaba nebiga ka dhigi maayo qofkii nebi laga dhigana alla waa uu ka cismeeyey oo waa uu ka dhowray inuu dadka shirki faro marka nebi dadka shirki ma faro kadib shiikhu ciwaan buu sameeyey nimankii maaragtay axbaarta culimadii suufiyadii macnaha nasaaradii yahuudi ay lahaayeen uu uga hadlaayo in rabbi laga dhigtay marka rabbinimada laga dhigta waa maxay waa in nimankaas madaxda lagu raaco wixii ay dadka faraan oo macsidii alla ah wixii marka in marka lagu raaco wixii ay fareen oo ah macsidi alla haddana ay iska dhaafaan daacadi allo maadaama nimankaas madaxda ay yidhaahdeen war daacadan maalan iska dhaafa waxaan ha samaynina maalan ama ha tukanina ama wax noocaas oo kalea oo haddana ay iyaguna iska dhaafeen oo ay ku raaceen shiikhu marka wuxuu leeyahay in diin la jideeyo alle ayay arrintaas ku gaartahay qofkii marka sheegtay inuu xaq u leeyahy dadki inuu waxu jideeyo oo wix uu jideeyeen ay diin noqonayaan qofkaasi rabbinimuu sheegtay qofkii qof kale yidhaahda wuxuu xaq u leeyahay inuu wax jideeyo oo sharci jideeyo wax uu jideeyana ay noqonayaan diin qofkaas rabbi buu ka dhigtay oo maaragtay wuxuu ka dhigay shariik lilahi buu ka dhigay wuxuu marka fasiray shiikhu kadib qubuurta caabudideeda waxa ay tahay iyo aaaar wax la yidhaahdo oo macnaha dadkii aaaartii ka hartay caabudida la caabudo si kooban uga hadlay oo waxaana loo caabudaya buu leey qubuurtaas iyo aaaartaas weynin la weynaynaayo dadka ay macnaha taalada u yihiin waxaas ama tusaalaha u yihiin jinniga marka caabudida la caabudayo shiikhu fasiray wuxuuna yidhi waxaa laga wadaa magangelka la magangelaayo annahu kaana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaali min aljinni meeshu alla ka ka yidhi wa way magangelaayeen fazaaduuhum rahaqa marka dhib bay u ziyaadiyeen marka shirki baa ka imaanaya meeshaas haddii jinnigi la magangalo oo wax loo nadro oo wax loo gowraco iyadoo la sheeganayo qofkii jinniga wax u gowraca ama wax u nadra ama wax u dhiiba inay anfacayaan oo marka ay dhibka ka joojinayaan ama jinnigii kale dhibka u dhibi lahaa ay ka celinayaan ama ay xoogaa u bidhaaminayaan cilmuqeybka qaarkiis oo kuhaanti inta wax usoo sheegaan oo kuhaanti marka yani wax wax u sheegayaan nimankan jinniga shiikhu wuxuu sheegay kuwa marka xidigaha caabuda inay xidigaha u caabudeen waxay leeyihiin waa qalfooftii malaa'igta oo kale bay leeyihiin booskaasay taagan yihiin ille malaa'igtiiba arwaax ah bay leeyihiin kuwanna waa jirkii malaa'igta bay leeyihiin xidigu marka markaasa qaarkood maaragta taallooyin sameeyeenoo ay xidigihiibay marka masawiro mucayana oo ayaku iska malmaleeyeen u sameeyeen markaasay yani taallooyinkaas caabudeen sheekhu marka wuxuu caddeeyey in nebiyullahi huud qoomkiisii ay caabudi jireen ashkhaas aan jirin oon waaqic lahayn waxayna aalihadooda ay ka ictiqaadsanaayeen wax uun awood ah inay leeyihiin oo ay waxna ku dhibi karaan waxna maaragtay ku anfici karaan waxaase moodaa u leeyay sheekhu inay taas ka wadeen in ilaahyadooda ay allah wax weydiinayaan inuu wax anfuco waxna dhibo sababta nusuus kalaa tusinaysa oo saas ku ayidaysa shiikhu marka wuxuu ka waramay oo uu ka sheekeeyey reer masar diinka ay lahaan jireen iyo cibaadada ay wax caabudi jireen wakhtiyadii nebi ibraahim maaragtay iyo nebi yuusuf iyo nebi maaragtay muuse ile nimanku masaaridu wakhtiyadaas dhan waa joogeen marka yani cibaadada ay samayn jireen yuu marka shiikhu ka hadlay sidoo kale wuxuu si gaara uga sii hadlay ilaahnimada uu fircoon sheeganaya maxay ahayd xaqiiqadeedu waxaa waaye inuu leeyahay qoomkiisa wardadyow aniga i caabuda aniguna malaa'igti baan caabuda oo anaa darajadeedu gaarsiisanta maadaama alla uu aniga boqor iga dhigay oo uu i sharfay oo adduunyo badan uu isiiyey oo uu iga dhigay kii adinka inkugu sarreeyey anaa malaa'igta caabudi karoo marxaladaas gaarsiisan adinkuse ma gaarsiisan ma gaarsiisniniin inaad malaa'ig caabudaan aniga i caabuda markaasay ka yeeleen wuxuu marka shiikhu wuu aad uga hadlay arrimaha noocaas oo kale ah malaa'igtu maaragtay la caabudo waxa ay ahayd nimankan malaa'igta caabuda inay laba u qaybsameen buu marka uu shiiku sheegayaa qolo maaragtay macnaa wixii ka soo hara aristo ninka la yidhaahdo oo faylasuufka weynaa ahaa oo aflaatuun ardigiis inuu ahaabaa la sheegay haddaanan qaldanayn marka kuwa malaa'igta caabuda laba qole u qaybsamaan buu leeyahay marka laga soo reebo aristo kuwa raacsanaa labada qole marka waayo waa qolo leh malaa'igtu tasaruf bay leeyihiin oo waxay doonaan ay samayn karaan qolona malaa'igta yani tasaruf oo mutlaqa oo xorriyad rasmiya inay u leeyihin wax rabaan inay sameeyaan uma sugaane waxay leeyihin shafaacaday xor u yihiinoo qofkay jecel yihiin bay u shafiicayaan shafaacadoodana waa la aqbala carabta mushrikiinta marka waxaas ay aaminsanaayeen markuu shiiku marka mushrikiintii noocyo fara badan bay ile kala lahaayeen mushrikiintu cibaadaadkay caabudi jireen uu marka si fiican usoo sharxay qowm nuux laga soo bilaabo ilaa qowm ciise laga soo gaaro iyuu cunwaan buu sameeyey shiikhu uu ku magacaabay tanqiixulmanaaq macnaha waxaa waaye in ciladii la saafiyeeyo oo wixii aan cilo rasmiga ahayn meesha laga saaro wixii cilo noqon karana meeshii la keeno marka wuxuu marka shiikhu meesha ku cadeeyey wixii cibaado soo geli kari waxaan soo geli karin markaas wuxuu leeyahay yani ilaah ka dhigidda iyo cibaadadu laba arrin bay ku dul wareegaysaa midda koowaad waa in sharci dejinta wax lagu ateeco midda labaadna waa maxay oo diinkana wax laga wadaa buu leeyahay aqwaal yani hadallo lagu hadla iyo wax la sameeyo oo lagu rabo nacfi macnaha qarsoon nacfiga qarsoonna waxaan ka wadnaa wixii caadada ma caadadii ku dhisnayd yani waxaan la dareemayo loo jeedo ka baxsan waa awoodda adoomanka caadiga ka baxsan arrinka labaadna waa maxay oo maaragtay cibaadadu ay ku dul wareegaysa iyo ilaah ka dhigiddu waa isdullayn iyo weynayn oo yacni calaa wajhi tadayun ah iyadoo laga diin dhiganayo أيها الإخوة والأخوات هذا الدرس لم ينتهي يمكنكم الاستماع إليه في القرص التالي